subax wanaagsan kulan wacan dhammaantiin dhegeystayaal gobol baa joogtaan iyo salbacoteyga idiin soo gaarayo halkan waa star fm codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan xubinta wargeysyada alaba subax walba isniin ilaa jimco ayaa si toosa uga dhegeysataan warbaahinta star waa subaxnimo isniina taarikhdu waxay ku beegan tahay sideedda bishii sideedaad ee agosto sanadku waa labada kun laba iyo labaatanka toddobadii qadar soddon iyo shan daqiiqo subaxnimo ayay goorsheegtuna tilmaamaysaa waxaanu eegi doonaa qaar ka mida wargeysada ka soo baxa dalka iyo weliba waxyaabaha ay subaxni qorayaan daabacayaan saacado um ka hor doorashada guud ee dalka ka dhici doonta dhegeystayaal anigoo amsa ismaaciil ayaa marka idiin akhrin doona wargeysyada wargeeska daily nation iyo weliba the standard ayaan soo qaban doonaa subaxani dhegeystayaal waxaanu ku hormarayaa marka ugu hore wargeeska daily nation halkaasi waxa uu soo qaatay boga ugu hore hu texit ayuu leeyahay yaa qaadan doona dabcan kubadda brito halkaasi lagu ciyaari doono ayaa loola jeedaa maruto ayaa qaadanaya mise raila odinga calaamada su-aal iyo halkaasi taalla sida wargeyska uu qorayo waxaa halkaasi uu kaga sheekeynayaa bogga labaad saddexaad afaraad shanaad lixaad toddobaad sideedaad boga tobanaad ilaa boga ku iyo tobanaad arrimahaasi ayuu markaa ku falanqeynayaa waa waxyaabaha berito markaasi la filan karo iyo doorashada dalka ka dhici doonta dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo siyaasadda soo galay isagoo markaasi dhalinyaro ah xisbi dhalinyarana kusoo galay kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii ayuu ka hadlayaa iyo weliba raila odinga oo isagu labaatan sano iyo in ka badan ka weyn william ruto sidoo kalena ah rugcadaad siyaasadeed sida wargeeska uu qorayo arrimo badan oo isagu halkaasi kaga dhacay waxaa ka mid a in markaasi xabsi uu galay waa xilligii uu talin jiray madaxweynihii labaad ee waddanka daniel arab moy sidoo kale in usoo halgamay arrimo la xiriira dhanka iyo dimuqraadiyadda iyo weliba xuquuqda aadanaha sida wargeeska uu qoraya dhegeystayaal saddex mar ayaana xabsiga la geliyay ayuu leeyahay labada kooxood weliba ballanqaadyadooda kala duwan ayuu halkaasi ku daabacaya garabka ruuto ayuu ku bilaabaya waxaa halkaasi uu ballanqaaday madaxweyne ku-xigeenka inuu samayn doono wax loo yaqaana hasla fund ama lacag loogu talagelay dadka danyarta sidoo kale in markaasi boqolkiiba boqol arrimaha caafimaadka iyo daryeelka caafimaadka laga hergelin doono waddanka sidoo kale waxaa qayb ka ah in saddex meelood hal meel la siin doono dumarka amaba inta waa yani waxaa loola jeedaa dabcan dumar badana ka qayb qaadan doonaan arrimaha siyaasadda ama jagooyin uu u magacaabi doono waxaa sidoo kale qayb ka ah in hal sano la siin doono lacago iyo weliba mushaar ardayda iyagu jaamacadaha soo dhameeyey ee graduatka loo yaqaano iyo xilliga ay ku jiraan waxaa loo yaqaan internshipka dhegeystayaal amaba marka markaasi goobaha kala duwan ay tagaan si markaasi khibrado ay uga korsadaan dhanka raila babake ayaa ugu horeeya waa dhanka iyo caafimaadka iyo waxyaabaha uu ka qabanayo waxaa sidoo kale qayb ka ah lixda kun ee qoysaska danyarta la siinayo waxaa sidoo kale qayb ka ah in markaasi arrimaha wax soo saarka iyo weliba waxyaabaha dalka laga soo saaro diiradda la saarayo waxaa sidoo kale qayb ka ah in markaasi la kobciyo waa ganacsiyada yaryar iyo weliba kuwa iyagu ka shaqeeya waxaa loo yaqaana jawakali iyo weliba arrimaha la xiriira dhankaasi iyo wax soo saarka dhegeystayaal waxaa qayb ka ah sidoo kale in arrimaha waa jenda waxa loo yaqaano amaba haddii ahaan lahayd dhankaasi iyo jinsiyadda in dumarka la siiyo ama ay ka qayb qaataan inta badan arrimaha la xiriira dhankaasi iyo dhegeystayaal siyaasadda iyo weliba hogaanka waddanka waa arrimaha diiradda ay kala saarayaan labadan kooxood bogga saddexaad ee wargeyska daily nation haddii aanu tagno halkaasi waxa uu ku qorayaa waxa uu leeyahay kenyaanka waxyaabaha markaasi iminka ay diiradda saarayaan waxaa qeybka ayuu leeyahay amaba inta badan ay doonayaan in ay xaqiijiyaan dadka la dooran doono waxaa loo yaqaano cost of living in qiimaha maciishadda oo iminka sare ah hoos loo dhigo arrimaha unemploymentka waxaa loo yaqaano amaba shaqa la-aanta dalka ka jirta si gaara dhalinyaradana wax laga qabto arimaha waxarimaha dhanka aan rahde ee la xiriira amniga insecurity-ga ayaa iyo weliba faldambiyadada crimeka ayaa qayb ka ah sidoo kale dowlad wadaajinta oo aad iyo aad u hooseysa ama poor governance waxaa loo yaqaana bad politics siyaasadda xun iyo weliba poverty dhanka iyo saboolnimada waa arrimaha markaasi the key issues ee leeyahay for kenyans in this poll waxyaabaha isha lagu wada hayo yacni qofka isagu doonaya in la doorto waxyaabahay tahay inuu wax ka qabto iyo wargeyska halkaasi ku qoraya a tale of two men ayuu leeyahay iminka soddonkii sano ee lasoo dhaafay halkee ayay kala joogeen muxuu soo qabtay william ruto sidoo kale royal odinga maxuu ahaa wargeyska ayaa bog afaraad iyo weliba bog shanaad halkaasi ayuu ku qorayaa sidaanu soo sheegnayba dabcan waxaa ninkan isagu raylae waxa uu siyaasadda kusoo biray sidaanu ogsoonahay xili hore william ruto isagana sagaashameyadii ayuu kusoo biray waa kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii nineteen ninety two ayuu markaasi kusoo biiray waxaana da-diisu konton iyo dhowr sano ayuu da-diisu ay tahay halka raila odinga isna da-diisu ay tahay toddoba iyo toddobaatan ilaa iyo farqiga da-dooda udhexeeyana sida wargeeska uu sheegayo waa labaatan sano iyo in ka badan ayaa u dhexeeya laakiin sidoo kale waxa uu leeyahay ama wargeeska uu qorayaa waxyaabaha wadooyinkii ay soo mareen ku hareereysnaa labada nin ilamaa ay ka soo gaareen halkani ayuu leeyahay dhegeystayaal soddon sano ka hor raila odinga afartan iyo toddoba sano ayuu jira ayuu leeyahay waxaana markaasi uu ahaa qareen waxaa sidoo kale uu ahaa nin markaasi isagu u ololeynaya arrimaha la xiriira axsaabta siyaasadda iyo weliba in xisbiyo siyaasadeed oo tiro badan dalkani ay ka hirgelaan ruto isagu shan iyo labaatan sano ayuu jiray soddon sano ka hor waxaana markaasi uu ahaa nin isagu macalin macalin iskool ah oo dugsi sare dhigayay halkaasi oo waxaa laleeyahay uu ka dhameeyey jaamacaddiisa goob tuulaha iyuuna wax ka barayay xilligaasi siyaasaddana waa uu soo geli rabay amaba xilliyadaasi ayuu bilaabayey ka hor inta kusoo biiran dhanka iyo arrimaha dhalashada arrimaha dhallinyarada ama ururka dhallinyarada ee xisbiyadii mooye dhegeystayaal bogga lixaadda wargeyska daily nation haddii aanu eegno iminka waxaa maalinkii shalay aheyd ruto iyo weliba raylaba ay ku kala sugnaayeen dhankaasi iyo dhegeystayaal ee kaniisadaha halkaasi oo ay oo qayb galeen kulan cibaado ah sida wargeyska uu qorayo labaduba halkaasi ay jilba joogsadeen ruto ayaa ii muuqda iyo weliba sakaja halka haweeneyda lagu magacaabo martha karua iyo weliba raila odinga iyaguna ay ku sugan yihiin xarunta k i c c waa magaalada nairobi ay labaduba ku kala sugnaayeen waxaana laleeyahay kadib markii maalinkii sabtida ahayd si toosa loo soo gabagabeeyey arrimaha ololaha doorashada ayaa maalinkii shalay ahayd waxaa labaduba ay ka qayb galeen arrimo la xiriira dhankaasi iyo kulan daco ama kulan diimeeda iyaga oo labaduba muujiyey rajada ah in markaasi ay ku hawan yihiin inay ku guulaystaan doorashada soo socda dhegeystayaal waxaa sidoo kale leeyahay waxay ugu baaqayaan taageerayaashooda inay markaasi si nabadda ku codeeyaan oo doorashadana ay u soo baxaan si la mida aysan wax khalqal amni ah abuurin labada dhinacba taageerayaashooda ay sidaasi ugu baaqeen maalinkii shalay aheyd bogasidaadaada wargeyska haddii aanu tagno halkaasi waxau ku qorayaa ninka isagu ah waa heesaaga caanka ah diamond platinums loo yaqaano ninkan ayaa maalinkii sabtida ahayd waxa uu yimaaday garoonka kasarani halkaasi oo uu ku madadaalinayay taageerayaasha kooxda azimiyo ee raila odinga waxaana leeyahay wax ka yar hal saacadood amaba si guud inta garoonka uu ku sugnaa ama uu dadka markaasi madaalinaya haddii la xisaabo waa ay ka yar tahay labaatan daqiiqa ayuu leeyahay wargeyska laakiinse ma og tahay in lacag gaaraysa kow iyo toban ama ku dhowaad laba iyo toban milyan ayuu qoraya halkaasi oo shilinka dalka ah ninkan uu qaatay ayuu leeyahay wargeyska waxaana leeyahay xoog hoose wargeyska sida uu daabacayo uu helay ayaa sheegaysa in lacag intaasi gaaraysa uu helay ama uu ka helay halkaasi ama loo ballanqaaday in la siinayo sidaas awgeedna uu markaa halkaasi oga qayb galay dhegeystayaal aanu kusii soconno dhanka iyo wargeyska bogga tobanaad iyo bogga lakow iyo tobanaad bogga tobanaad waxaa halkaasi uu ku qorayaa in markii ugu horeysay isagoo ruto u tartamaya jegada madaxweynenimo haddana kooxdiisa iyo weliba taageerayaashiisa si gaara gobolka uu ka soo jeedo ay iyagu markaasi sheegayaan inay ku hanwen yihiin inuu noqon doono madaxweynaha xiga ee uhuru kala wareegaya waa hogaanka wadanka dhegeystayaal waxaana wargeyska sidoo kale boga kow iyo tobnaad uu qoraya isna royla oo markii shanaad tartamaya ayaa taageerayaashiisa iyo weliba halka uu kasoo jeeda iyo weliba deegaanada ama gobolada uu kasoo jeeda iyaguna waxa ay leeyihiin waa ha markii ugu dambeysay ee rasaastaasi ay ku dhici lahayd halka loola jeedo inay ku dhacdo dabcan labada kooxood iyo taageerayaashooda ayaa halkaasi kuwa walba wuxuu leeyahay annaga ayaa guusha iskale boga afar iyo tobanaad ee wargeyska aanu tagno i am proud of what i have done for kenyans ayuu leeyahay madaxweyne uhuru kenyatta waxaan markaasi ahay qof ku faanaya sidoo kalena mar walba ah waxyaabihii aan dalkani usoo qabto tobankii sane ee aan hogaanka soo hayay ayuu leeyahay madaxweyne uhuru kenyatta xalay ama galabtii iyo weliba makhribkii ayaa waxa uu si toosa oola hadlayey dadka kasoo jeeda gobolka bartamaha dalka ama mount kenya isagoo halkaasi luqada kikuyada ama gobolka uu kasoo jeeday ee mount kenya ku hadlayey waxaana waraysi uu siinayey idaacadaha iyo weliba telefishinada halkaasi la hadla dadka halkaa kasoo jeeda dhegeystayaal ruto waxaa leeyahay madaxweyne uhuru kenyatta oo markaasi weli sii wada cadaadiska uu saarayo gobolka iyo weliba inaysan dooranin ruto ayaa markii ugu dambeysay kusoo gabagabeeyey xalay ayaa leeyahay hadaladiisa isaga oo markaasi sheegaya in raila uu yahay mar kale ninka habboon inuu kala wareego hogaanka waddanka ugu sarreeya labadii kun toban iyo toddobadii wargeys ku qorya in gobolkani hadda uula hadlayo madaxweynaha uu ahaa gobolkii ugu badnaa ee dadka ugu badan ay kasoo baxeen ama townout wax loo yaqaana ama ay codadku ka dhiibteen sidoo kalena madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa waxaa marar badan uu sheegay sida wargeyska uu leeyahay in markaasi la khiyaamay ama uhuru uu khiyaamay ilaa iyo sagaalka ismaamul ay halkaasi ka dhisan afar dhibic toddoba milyan oo codada ayay leeyihiin sida wargeyska uu qoriyo waana sababta ku kaliftay uu leeyahay in dardaarankii ugu dambeeyey uu bixiyo madaxweyne uhuru kenyatta habeenkii xalay xid aanu kasii soconno boga ugu dambe ee wargeyska aanu tagno ee daily nation halkaasi waxa uu ku qorayaa sida uu u wanaagsanaa ganacsiga diyaaradda helikobterka loo yaqaano dhegeystayaal ee qaadi jirtay siyaasiyiinta laakiin iminka maadaama ololihii doorashada ee lasoo gabagabeeyey waxaa leeyahay ganacsigaasi ayaa istaagi doona lacag gaaraysa boqol iyo konton kun oo shilinka dalka ah ayaa saacad walba lagu kireystaa ama haddii aad doonayso inaad kireysatid waa diyaaradda boqol iyo konton kun ayaa bixinaysa saacad walba oo aad kireysato dhegeystayaal waxaana leeyahay afartan iyo kow diyaaradood nooca helikobterka loo yaqaana ayaa dalkani kenya laga rajistargarey ama laga diiwaangeliyey sanad ka hor laakiin hadda afartan iyo toddobo ayay gaarayeen sida wargeyska uu qorayo waana ganacsi aad iyo aad u wanaagsanaa maalmihii lasoo dhaafay ayuu leeyahay waan ka gudbaynaa wargeyska daily nation the standard ayaan soo qabanaya waxaa moodaa in inta badan warbixinada iska shabahaan waay kenya nears u ayuu leeyahay bogga ugu hore waa maxay sababta kenya adiga kugu baahan tahay dhegeyste adiga codbiyaha adiga codbixiyaha ah ama cidkaada dhiiban doona sidoo kale waxa uu ku qorayaa warbixinta halkaasi aanu egno bogga labaad ee wargeyska markii ugu horeysay kenyaanka waxa ay ikhtiyaar u lahaan doonaan inay doortaan hal qof oo keliya yacni markii ugu hore waxay ahayd in haddii aad tagto goobta codbixinta ee khasab kugu tahay min m c a ilaa madaxweyne aad doorato laakiin wargeeska sida hadda uu qorayo wuxuu leeyahay waxaad dooran kartaa oo keliya madaxweyne jagooyinka kale waad iska soo dhaafi kartaa xildhibaan ayaad dooran kartaa jagooyinka kale waad iska soo dhaafi kartaa ayuu leeyahay it will not be mandatory to cast ballots for all six elective pods waa sida bogga labaad ee wargeyska the standard halkaasi aad ka dheehan karto dhegeysta warbixintaasi oo dhammaystiran halkaasi ayaadna ka akhrin kartaa iminka guddiga doorashooyinka ee i b c ayaana sidaasi sheegtay oo wax ka bedeshay sharcigii ayuu leeyahay bogga saddexaad ee wargeyska the standard ayaan soo qabanayaa iminka dadka iyagu ah hogaamiye diimeedka si gaara kuwa iyaga glarage loo yaqaano dhegeystayaal ayaa waxaa maalinkii shalay ahaa ugu baaqeen kenyaanka in ay iska ilaaliyaan arrimaha la xiriira dhankaasi iyo weliba violenceka waxa loo yaqaano khalalaasaha ayna aqbalaan waa natiijada doorashada waa maalinta lagu dhawaaqo haddii ahaan lahayd midda madaxweynaha iyo weliba kuwa jagooyinka kale ee la dooranayo sida wargeyska uu qorayo haddii aan kusii soconno sidoo kale dhegeystayaal warbixinta the standard waxa halkaasi uu ku qorayaa dabcan warbixinta waanu egnay waa ruto iyo raila oo maalinkii shalay had ku kala sugnaa kaniisadaha halkaasi oo kulamo duco ay oo qayb galeen bogga sideedaad ee the standard waxa uu qorayaa in arrimaha amniga iminka si aad ah loogu dadaalay security on high ee leeyahay iyada oo guddiga doorashooyinka ay i e b c uu sidoo kale maanta u daabuli doono sanduuqyadii weliba warqadihii ugu dambeeyey ee deegaanada kala duwan loogu daabulaya marka waxa uu leeyahay marka laga reebo dabcan gobolka ismaamulka baringo oo sida la sheegaya warbixinada qaar leeyahay waxaa macquula in boqolkiiba lixdan dadka aysan halkaasi codod ka dhiiban sababo la xiriira amniga xumi halkaasi ka jirta laakiin inta kale waxaa leeyahay guud ahaan dalkani kenya arrimaha amniga ayaa aada loo sugay sidoo kalena war waxaa halkaasi ka socda dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee sanduuqyada weliba balot papers waxaa loo yaqaano warqadaha codaynta lagu gaarsiin lahaa goobaha polling stationska loo yaqaanama lagu codeeyo dhegeystayaal bogga tobanaad ee wargeyska ayaanu eegeynaa foge flows ayuu leeyahay ninka isagu ugu weyn ee igad iyo weliba dhankaasi iyo kormeerayaasha doorashooyinka ayaa waxa uu leeyahay waa inaad iska hilmaamtaan wixii dhacay labadii kun toban iyo toddobadii oo hal xilligaasi oo aan ogsoonahay in kormeerayaashu ay sheegeen in doorashadu ay ahayd mid si wanaagsan ku dhacday mid xor iyo xalaal ah laakiinse maxaa dhacay maxkamadda ayaa waxa ay sheegtay in doorashadii si gaara tan madaxtinimo ay ahayd mid markaasi wax isdabamarin iyo xaba la mid ah ay ka jireen dibna loogu celiyey laakiin hadda waxay ku baaqayaan ama ay leeyihiin dadkan iyagu kormeerayaasha ah wixii labadi kun toban iyo toddobadii dhace ma dhici doono labadi kun laba iyo labaatanka waana sababta ay tahay inaad iskaga hilmaamtaan ay leeyihiin dhegeystayaal watahay arrimahaasi ayaanu kusoo gabagabeyneynaa xubinta wargeysada laakiin inta dhegeystayaashan fursadda siinin the standard boga ko iyo tobanaad halkaasi uu ku qorayaa in afar ka mid a saraakiisha guddiga i b c xabsiga loo taxaabay sababo la xiriira in la sheegay in waa deegaanka loo yaqaanan dhiwa halkaasi oo la sheegay inay markaasi wax isdabamarin ku dhaqaaqi rabeen oo ay kulamo la yeelanayeen qaar ka mid a hogaamiyaasha weliba tartamayaasha deegaankaasi ka soo jeeda dhegeystayaal waxaana mar kale uu leeyahay wargeyska iyo weliba guddiguba dhammaan ay leeyihiin in la xaqiijin doono si guud waa howlaha wax isdabamarinta in laga nadiifiyo doorashada qabsoomi doonta maalinta berita dhegeystayaal waa tahay wax ka yar siddeed daqiiqa ayaa noo harsan ama toddoba daqiiqo intaasi waxaan doonayaa in saaxiibada fursaddan u siiyo sida markaasi qeyb uga soo noqdaan inoola wadaagaan goobaha ay ku sugan yihiin subaxan iyo weliba sida loogu abaristay jebiga guud sida uu yahay eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan halo star f m asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
waa ku salaam muscab waa cumar akhyaar oo jooga magaalada mandheera waa kaa qaaday cumar oo soo dhowo mandheera ay subaxan mandheer alxamdulilah si wacan wanaagsan waa berisanay ilaahay nabadgelye waa nasiijaba waa degan yahay waxaan leenahay horta ilaahay ammaanka anoo wanaajiye doorashadaana nabad allah nooga dhameeya marka waxaan leedahay dadka anayda nin walba xisbigiis waxa waaye dadka xisbiga lagu kala jiro ama wax nacayb aan isu qabin dad walaala la yahay in la isjeclaadaa fiican marka waxaan dhiilahay dhammaan dhegeystayaalka inta skyf axmed ku xiran iyo macaladiinka muscab kulli waan salaamaya aad baa mahadsantaha saaxiib cumar dhankaasi iyo mandheera ayuu ahaa u mahadsan yahay qaab wanaagsan oo qeybta uga soo noqday xigaha star f m hallow calaykum salaam waraxma ka xumahay qadkaa ka go-ay hallow star f m
halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma
walaalkay aad baan ku salaam farxiye countiga wajeer waan kusoo dhaweynayaa farxiya wajeer iyo subaxan
alxamdulilah si fiican aan ku abreysanaa waa la farxanya haye haye alxamdulilah muslimiinta meel kastoo joogaan nabada ku dadaalaan aan leey walaalkay waa ku salaam muscab ismaaciil mar kale subax wanaagsan subax lamid walaal aada baa mahadsan tahay farxiya star f m hallow hallow dhegeyste salaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waxa waan ku salaam musxab waa axmed oo xagar dheere waa kaa qaaday soo dhowo axmed xagar dheeri subaxan
walaalow waa la fiicanya alxamdulilah waxaa weye maxaan isku diyaarinaynaa doorashadii dalka guud ka dhaceysay wadanka magarad haya haya
marka maxaan leenahay maaragtay tii nabaday ku qabsoontay oo maaragtay nabadii lagu guuleysta allaha ka dhigo markaa si fiicanna maaragtay waan waabeleysanay dhanka gaadiidkii iyo maaragtay iyo tuugyoogkii si fiican ay u kala socdaan marka waan ku salaam saaxib aada baa mahadsan tahay axmed dhankaasi iyo qaxootiga xagardheera dhegeystaha si qadkaa ka go-ay hallow star f m
hallow cali geedi haya haya cali halkaasi subaxa naga waran
labada walaal laba daq waa berisan alxamdulilah aad buu kala socdaa nidaamka iyo kala socodka iyo wanaag waa iyagu kala socotaa mhm
cabarka nabad bay aad waxaan isku diyaar garanaya doorashada haa marka ilaahay waxaan ka rajeynaya si nabadgelyo leh inay ku dhacdo mhm marka waxaa fariinteeda aan diraya nin walba meelu joogo inuu nabadgelyada uu ku dadaalo mhm
marka doorashadana loo soo baxo si maaragtay dadka ay uqaa si maaragtay dadka loo kala bixiyo aad baa mahadsan tahay cali thank you Ah.
cali wuu mahadsan yahay xigahan siinaya waa tahay dhegeystaha siyaasna qadka ayaa ka go-ay mar kale halow star f m
hello salaamu calaykum calaykum salaam waraxma suufaca balaalkiisa wanaagsanan ku leeyahay ken cabdiro dalka etoobiya subax la mid a kiin etoobiya halkaad kaga sugan tahay iyo subaxan
maasha allah walaalkay etoobiya halkaa nagu sugnay waxaan lahayn mujartajadu aad buu u degaya ma garatay haya haya hadal haynta ugu weyn oo lahadal haayeen waxaa waye doorashada kenya mhm
kenya nabad joogta ayaan u rajeynaa gudnimo iyo horumar joogtaa guul ayaan leeyahay hambali oo noo hambaleynayaa dhammaan meel walba aan joogno nabadgelyo allana siiyo subax wanaagsanan ku leeyahay subax la mid ah aad baa mahadsan tahay kiin star f m hallow halo salaamu calaykum calaykum salaam waraxma
waa ku salaamay musdaf wajeer mustafa waa kaa qaaday wajeeri subaxan alxamdulilah wajeer saaka waa degan yahay jawi waa degan yahay mhm kaambeynka iyo buuq iyo bacdi iyo bijari iyo gurbaankiina waa dhammaaday ah marka nin walba doorashada uu isu diyaar garaynaa nin walba nuu furta ku haya good marka waxaan leeyahay nabadgelyo allah nooga dhameeyo madax fiican allah noo soo geliyo ma waana ku salaamay aad baa mahadsan tahay si la mid ah mustaf star f m hallow
salaamu calaykum muscab ismaaciilow calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
abaha nabadda walaalmacaani waa kusoo dhaweynayaa gaarisay subaxan
gaaris siwacan baa lagu qadraysay intaan ognahay alxamdulilahi aladi axyaana bacdama amaatana wilayna shuur mhm
baaqanaga waa nabad nabad baan leenahay annaga waxaan leenahay doorashada way dhammaanay waana one day maalin hal maalin keliya waay ah
marka waxaan leeyahay ummadda meel kasta ee joogta shacabweynaha soomaaliyeed gobolkan maaragta waqooyi bari iyo geyiga kenya nabad baan leeyahay halagu dadaalo nabad halagu dadaalaan leeyahay Ah.
midda kalena waxaan leeyahay mhm madaxweynaha hadda sii degaya xilka kasii degayo kenyaanka ha u horseedin dhibaataan leeyahay nabad u horteed xilka ninkii ku guulaystana cayrkoo si nabad ay ku wareeji baan leeyahay aad baa mahadsan tahay jazaakum allahu jazaa abaha nabadda gaarisa mahadsanid dhegeystayaasha kale dabcan warka ayaa foodin ugu soo haya saaxiibo kooban ayaan siinaya halow star f m
alaikum calaykum salaam waraxma
xafiyo u joog dhaxdi waa kusoo dhaweynayaa saaxiib
waxaa hadalhaynta ugu weyn doorashada kenya beri ka dhacaysa haya haya
marka waxaan dhihi lahaa dadkao dhan odayaal si wanaagsan oo dhibna aan jirin madaxweynaha kenya uu ugu wareejiya xilka ama ruuto ahaada soo gala ama rayla saasaan dhihi lahaa aad baa mahadsan tahay
Ah, waa kaas ade
star f m hallow
halo salaamu calaykum calaykum salaam waraxma
magaca waan ku salaamo walaalo dhammaan dhegeystayaasha istaashna waan salaamo xalimo gaarisa joogto waa kaa qaaday soo dhow xaliima gaarisay subaxan
wallahi alxamdulilah jawiga wuu degan yahay maasha allah mhm
maxay gaariyaasha muusiga saarnaana ilaahay baa subax maxay eeday naga qabtee maxay eeday doorasho ay soo dhamaatay ilmaha calamdarada soo dhaaf maqash haye
dad badanaa subax maxaar ku dhex goonaya waa garta
marka alxamdulilah nabadgelyo ilaahay nafsiya maaleenahay aad baa mahadsan tahay xaliima star f m hallow
ha halo soo dhow
waa ahmed waa mudugaashi joog haye axmed doogaashi subaxan axmed waan iska salaamay suaal aad baa loo ron yahay haye haye
doorasho uma hadal haynaa di khayr allah ma nabad allah nooga dhigo Mm, aamiin
marka khayr baa aad baa mahadsan tahay axmed star f m hallow
halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma
muscab ismaaciil walaalkay si wanaagsan aan ku leeyahay subax lamid ah walaal
magacayga abraan etoobiya ku soo haye haye cimraan soo dhow etoobiya halkaad kaga sugan tahay subaxan
maasha allah jawigu aad iyo aad uu dhan yahay sumaqa idaacad si wacan unoo soo gaaraa haye
seex wanaagsan aan kuleeyahay dhammaan dhegeystayaasha star f m inta ku xiran waxaan leeyahay seex wanaagsan suwaxda ku wanaagsan walaalkay subax lamid ah thank you hallow star f m
halo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
subax wanaagsan maxamuud daahir dhaqanay jaara subax lamid ah maxamuud ijaara ay subaxan alxamdulilah ilaahay maadin intaan unu nabad baan ku waabariisanay haye
intii jiraan allaha caafiyaan leenahay dad baa iska xanuunsan mhm marka waxaan leenahay doorashada maadin isku diyaarinayo hadda un hadduu ilaahay yiro beri insha allah mhm dadka hadda uu kala xarooday nin kastaa waxaan leenahay si nabadgelya doorashada ku rido mhm madaxweynaha wadanka iyo hiiraanka iyo meel kastaa wax u taro ilaahay noo soo geliyo aan leenahay oo soomaaliya iyo kenya nabadooda iyo midnimadooda ka shaqeeyo waayo jiiraanka anaga anaga maanta meel kastaa waa soomaaliya dhaqaalaha weyn soomaaliya u naga soo galaa kenya iyo soomaaliya waa isku nool yihiin ilaahay baa marka waxaan leenahay madaxweyne fiican oo arrintaas ilaahay noo soo geliyo ilaahay baan baryaynaa waa tahay aad baa umahadsan tahay adaa mahadsan walaa maxamuud umahadsan yahay dhegeysta ugu dambe ee markaasi barnaamijka nagala qayb qaata ayuu ahaa xubinta wargeysyada iyo weliba subax wanaagsan ee soo maqasheen dhegeystayaal ahla wasahla wamarxaban kulan wacan dhegeystayaal dhammaantiin gobol baa joogtaan iyo sulba codkayga idiin soo gaarayo halkan waa star fm codka gobolka waqooyi bari waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaan kasta gaar ahaan xaaladda dalka sooxolba sniin arbacayo jimca ayaad si toosa markaasi u dhegeysan doontaan balse laga bilaabo maanta barnaamijka hogaanka waxaanu ku eegi doonaa arrimaha doorashooyinka oo kaliya dhegeystayaal iyada oo wariyaashayada ay ku kala sugan yihiin gobolada kala duwan ee dalka dhammaan waa gobolada waqooyi beri iyo deegaan kasta halkaasi aad ka maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey waxyaabaha ka cusub dhanka iyo codaynta weliba doorashada dhegeystayaal anigu waa musax ismaaciil barnaamijka idin daadihin doona soo dhawaada ayaan idin leeyahay gobol baa joogta waata dhegeystayaal sideedda bisha sideedaad ee agosto labada kun laba iyo labaatanka saacado kooban ayaa markaasi inaga harsan in loo dareero codaynta iyo weliba doorashada guud ee dalka ka dhaceysa dhegeystayaal maalinkii sabtida waxaa albaabada laisugu dhuftay ama si guud dalka loo soo gabagabeeyey ololaha doorashada oo halkaasi ku eka waxaan ogsoonahay in maalinkaasi dalkani amaba si gaara magaalada tan nairobi caasimadda ay labada kooxood ee ugu waaweyn ololaha doorashada waa labada xisbi siyaasadeed ama isbahisyada ay ku kala qabteen ku kala qabsadeen garoomada kala duwan ee nyayo iyo weliba kasarani halka kasarani waxaa ku sugnaa azimiyo raila odinga iyo kooxdiisa nyayo ruto iyo kooxdiisa ayaa halkaasi ku sugnaa dhegeystayaal waana soo baxyooyinkii ugu weynaa halkaasi lagu qabto oo lagu soo gabagabeynayay doorashooyinka maalinkii shalay ahayd ayaa waxaa raila iyo ruto ay ku kala sugnaayeen kiniisadaha iyagoo halkaasi uga qayb galay kulamo duca ah waxaana ay ugu baaqayeen labada dhinacba raila aanu ku bilownay halkaasi k r c c ee ku sugnaa waxaana la socday xaaskiisa aida odinga iyo weliba ku-xigeenkiisa waa haweeneyda lagu magacaabo martha carwa kalonzo musioka ee sidoo kale ku sugnaa goobta william ruto isna waxaa ku wehelinaya halkaasi siyaasiyi inuu ka mid yahay musalia mudavadi iyo weliba ninka u loolamaya guddoomiyaha caasimada ta nairobi johnson sakaja dabcan labaduba waxay taageerayaashooda ugu baaqeen una xaqiijiyeen in nabadda lagu dadaalo sidoo kalena aysan ka qayb qaadanin falal amni darra ah halka sidoo kale ay sheegeen inay muhiim tahay in dhammaan cid walba iyagu doonaysa sidoo kalena danaynaysa in sanduuqooda ay codku ku ridaan ee usoo baxaan doorashada halkaasi ka dhici doonta dhegeystayaal waxaana sidoo kale maanta barnaamijka ku eegi doonaa waa diyaar garowgii iyo weliba halka aad ku sugan tahay waxyaabihii ugu dambeeyey weliba jawiga guud ee halka aad ku sugan tahay iyadoo aanu markaas qadka soo gelin doono wariyaashiyada ku kala sugan gobolada kala duwan ee dalka dhegeystayaal ee waqooyi iyo beriyo sidoo kale gobolka xeebta ayaanu halkaasi ku eegi doonaa iyagoo oo inoo faahfaahinaya waxyaabaha halkaasi ka jira sida shacabkay ugu diyaar garoobeen sidoo kale dhanka waxaan ogsoonahay guddiga doorashooyinka ee xuduudaha i b c inuu sheegay in guud ahaan wax walba ay yihiin sidii loogu talagalay waxaanay sheegeen in halka loo yaqaano constituency taling center amaba si kale markaan u dhigo deegaanada halka markaasi ay tahay arrimaha doorashooyinka laga kontaroolo la geeyey guud ahaan agabyada iyo weliba sanduuqyada maantana la bilaabayo waxaa loo yaqaana distributionka ama in goobaha kala duwan ama halka loo yaqaana polling stationska deegaanada iyo tuulooyinka iyo halka codaynta ee ka dhacayso la geeyo dhegeystayaal ayaa harsan oo keliya guud ahaan dalka waa sida ay sheegeen guddiga i e b c dabcan sidoo kale waxa ay leeyihiin arrimaha amniga guud ahaan waa la xaqiijiyey marka laga reebo dabcan marka laga reebo maahan marka la eego gobolka ama ismaamulka baringo ayay caqabad ka taagaan halkaasi laakiinse sidoo kale gobolka waqooyi ee beri waxaan ogsoonahay in halkaasi ay mas-uuliyiinta sarsare ee amniga ka hadleen ayna sheegeen in diyaarado lagu daabuli doono goobaha loo malaynayo in khataro amni ay ka jiraan ama xuduudda la leh dalka dariska ah waa sidaa ay sheegeen dhegeystayaal waxay leeyihiin waxaa jira diyaarado khaasa loogu talagalay arrimahaasi inay daabulaan warqadaha iyo weliba sanduuqyada iyo sidoo kale saraakiisha halkaasi iyagu qaybta ka noqonaya arrimaha doorashooyinka waxaanu qadadka soo gelin doonaa sidaan idiin sheegay wariyaashii inta ku kala sugan gobolada dalka balse intaasi ka hor waxaan doonaya inaan soo qabto qadar adeega qaybta ka ah barnaamijka dhegeystayaal ee maanta waxaana marka hore ku hormarayaa dhanka iyo barnaamijka accelerate waxauu doonayaa inay ku dhisto guulihii ay kenya ka gaadhay dhinaca caafimaadka galmada iyo taranka iyo xuquuqda ka hortaga helitaanka dhabta ah ee caalamiga ee adeegyada caafimaadka galmada iyo taranka oo taya leh iyo weliba maaraynta rabshadaha ku salaysan jinsiga ama waxaa loo yaqaana g b v iyo weliba hoosdhigista dhaqamada waxyeelada leh accelerate waxay diiradda saari doontaa toban iyo saddex ismaamul oo markaasi ay adag tahay in la gaaro waxaa ka mid ah west bocot waxaa sidoo kale qaybka elgio maraquet homabey kajado kuale nairobi samburu garissa mandera marsabit baringo kilifi iyo narok kuwaas oo wadaaga caqabadaha guud ee aan kor ku soo sheegnay haweenka waa xubin aada muhiim ugu ah bulshada hablaha waa hooyo waa walaal waa eedo ama habaryar dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan waxaa markaasi ka saaran mas-uuliyad inay xaqiijiyaan oo ay ilaaliyaan xuquuqda dumarka iyo tacadiga noocyada kala duwan ee loo geysta bulshada waa inay ilaalisaa dumarka gabdhaha yaryar caruurta iyo kuwa u nugul ee bulshada waxaa muhiima dhegeystay inaad taageertaan haweenka loo geystay tacadiga jinsiyadeed oo aadan fuquuqin ama takoorin gaar ahaan kuwa ka badbaaday sida kufsiga iyo noocyada kale haddii aad takoortaan hablaheena intii aad la soo dhaweyn lahaa ama aad soo dhaweyn lahaad dhegeysta xageed baa rabtaan inay aadaan waalidiinta iyo dadka mas-uulka ah gabdhaha yaryar waxaa laga doonayaa inay tacadigu gudbiyaan laamaha kala duwan ee u xilsaaran inay arrimahani la tacaalaan si tallaabo sharci ah looga qaado kuwa dhibaatada geystay ragga iyo dumarka da'yarta ah waxaa laga doonayaa inay bulshada ka wacyigeliyaan dhaqamaxumida ama dhaqamada xunxun oo bulshada ka dhex jira waxaa laga maarmaana dhegeyste in dhaqamadaasi daaqada laga tuuro sida gudniinka fircawniga iyo wixii la midka ah oday dhaqameedka bulshada ayaa laga doonayaa inay bulshada ka wacyigeliyaan arrimaha f g m iyo weliba waxyaabaha la halmaala dumarka iyo gabdhaha yaryar waa muhiim inay ogaadaan caafimaadka galmada iyo taranka iyo xuquuqda tani waxay wax ka qabanaysaa ka hortaga cudurada lagu kala qaado galmada waxaa ka mid ah h i v xadgudubyada ku salaysan jinsiga dhimashada hooyada iyo bixinta adeegyada caafimaadka asaasiga kuwaas dhammaan waa muhiim oona muhiim mar walba hadday dhibaatada timaada waxaa laga maarmaana dhegeyste in aad aado xarunta caafimaadka ama haddii dhibaatadaasi ay ku timaada dadkaanu ka hadlayno waxaa laga maarmaana in ay aadaan xarunta caafimaadka iyo weliba khabiir caafimaad si ay u helaan daryeelka caafimaadka ee ay u baahan yihiin mar walba ha kugu sii daro shirkadda safaricom ayaa mar walba waxay macaamiisheeda u haysaa adeegyo wanaagsan oo ay ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan taleefon for g oo casri ah iyagoo ku iibsanaya labaatan shilin maalin walba safaricom waxay doonayaan in macaamiisheeda ay ka faa'idaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka dhegeyste waxaad haddaba iibsan kartaa taleefonka cusub ee new neon roy pro waxaadna ku iibsan karaysaa labaatan shilin maalin walba fursaddan ayaa keliya waxaa ka faa'idaysanaya dhammaan macaamiisha isticmaalo mulika mwizi iyo taleefonka kenyaanka u yaqaanaan kabambe tooshle waxaad dhahdo adiga waxaa sidoo kale ay yihiin macaamiisha networkoodu yahay two g iyo weliba tree g adeega ayaa waxaa la dhahaa lipa mdogo mdogo waxayna micnaheedu tahay tartiib tartiib u bixi adigoon deg deg qabin tusaale dhegeyste markaad haysato taleefonka casriga oo aad internetka u isticmaali karto waxaad kaga faa'idaysan kartaa waxyaabo badan sida inaad ka barato xirfad cusub xirfad cusub dhaqanku leeyahay googolka ayaad wax ka baari kartaa waxaad halkaasi adiga doonaysaa ka helaysaa taleefonka waxaad u aadeysan kartaa inaad guriga kasoo shaqayso aad u isticmaanto u isticmaasho tilmaanta qariirada google sawir ayaad iskaga qaadi kartaa video ayaad iskaga duubi kartaa sidoo kale dhegeyste haddii aad tahayba qof adigu baabuur wada sidoo kalena halka aad ku sugan tahay ee aad kala garanaynin wadooyinka ee magaalo weyn aad joogto waxaad adeegsan kartaa googuleka adigoo wadooyinka aan ku wareereynin halka aad u jeedo si wanaagsan ama aad u socoto oo macaamiilkaada aad u wadid adigoo aan rafaadin adigoo aan lumin ayaad tegaysaa dhegeysta adiga waad ka faydaysan kartaa oo soo iibso labaatan shilin oo keliya taleefonka neon ray ee safaricom waxaana ka mid ah sida gabdhaha inay ka bartaan karinta cunada noocyadeeda kala duwan ee laansaarka ee qeybka ah iyo weliba qurxinta dumarka dhegeyste waxaa sidoo kale waxyaabaa intaasi kuusii dheerin haatan oo dugsiyadii fasax lagu maqan yahay aad caruurta oga faa'iideyn karto waxbarashada qaabka online-ka ah macaamiisha waxaa laga doonayaa inay fiiriyaan inay u qalmaan taleefonka new neon ray iyo in kale ee fursadda lipa mdogo mdogo tani waxay micneedu tahay dhegeyste haddii aad isticmaalayso taleefonka casriga kama faa'idaysan doontid wejiga hore ee fursadda lipa mdogo mdogo yacni taleefonkaada smartphone hadduu yahay kuma jirtid dadkan aanu ka hadlayno si aad u fiiriso waxaad garaacdaa star five four four hash kadib xulo lipa mdogo mdogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysaa dukaanka kuugu dhow ee safaricom markaad lacagta hesho dhegeyste waana inaad sida ugu dhaqsiyaha badani ku aado kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumarisa halka baaqiga aad bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ee fursad ku siinaysa dhegeyste inaad si tartiiba u bixiso haddii aadan fursad u haysan inaad hesho waxay micneedu tahay inaad haysato taleefon casri ah waxaana diiradda la saarayaa dadka aan haysan taleefon casri ah si aad u ogaato inaad heli karto waxaad garaacdaa star five four four kadib xululipa mdogo mdogo hagaag aan ka gudbo arrimahaasi iyo qadar adeega qaybta ka barnaamijka dhegeystayaal aan dib ugu soo laabano barnaamijka ogaanka xaaladda dalka arrimaha siyaasadda ayaanu ku eegeynaa iyo weliba diyaargarowgii ugu dambeeyey ee doorashada maalinta berita dhici doonta saacado kooban ayaa ka harsan dhegeyste inaad sanduuqa iyo weliba loo dareero in loo codeeyo madaxweynaha shanaad ee dalka waana doorashadii dabcan saan ogsoonahay ugu xiisaha badneed uguna xamaasada badneed ee dalkani soo marta doorashadan labada kun labaiy labaatanka waxa ay siyaasiyiinta iyo weliba kooxaha kala duwan iska soo horjeedo galeen ololihii ugu ballaarnaa ololihii ugu badnaa iyo weliba ololihii ugu weynaa halkaasi oo ay ku wareegsadeen guud ahaan afartan iyo toddobada ismaamul deegaanka kusugan tahay waa macquul inay ku imaadeen dadka iyagu u tartamaya kama hadlayna m c a iyo m p iyo governor waxaanu ka hadlaynaa waa madaxweynaha dadka iyagu u tartamaya dabcan gobolka waqooyi beri oo xitaa in badan oo aan ogsoonnahay doorashooyinkii hore aysan halkaasi qayb ka ahayn amaba inta badan ay wakhti ku bixin jirin laakiin doorashadan waxaa moodaa in ay kula laabteen xitaa deegaanadii iyo tuulooyinkii ay tegeen waxaana halkaasi ka cad ama aad ka dheehan kartaa halka heerkalka siyaasadda uu soo ahaa ama uu yahayba imika dhegeystayaal laakiinse wax ka yar saacado waxaa la xaqiijin doonaa sidoo kalene ee markaasi la ogaan doonaa cidda noqonaysa madaxweynaha xiga ee dalka sidoo kale adiga countiga ku sugan tahay qofka u noqonaya barasabka qofka senatarka loo dooranaya iyo guud ahaan jagooyinka kale ee halkaasi ku sugan dhegeyste maanta sidaan kuu sheegnay laga bilaabo maanta guud ahaan barnaamijka hogaanka waxaanu ku eegi doonaa arrimaha diyaargarowga doorashooyinka weliba doorashooyinka codaynta markay socoto iyo weliba natiijooyinka inagoo kusoo gudbin doona daqiiqad daqiiqad iyo weliba saacad walba waxa soo kordha ee dhegeystayaal ka soo dhaca haddii ahaan lahayd xarunta dhexe ee dalka ee loo yaqaano bomas of kenya iyo weliba haddii ahaan lahayd ismaamulada kala duwan ee aad ku sugan tahay weliba halka loo yaqaano constituency taling waa deegaanada kala duwan ismaamulka aad ku sugan tahay wariyaashayada ayaa ku kala sugan halkaasi iyaga oo sidoo kale inoo soo gudbin doona xogtii ugu dambeysay iyo weliba diyaargarowgii ugu dambeeyey dhegeystayaal waxaana daqiiqadaa soo socda aanu khadka si toosa usoo gelin doonaa dhammaan wariyaasha mandera wajeer garissa xitaa iyo mombasa iyo dhadhaab baruut hadduu eebe yidhaahdo dhammaan waaya marka waxay nooga warbixin doonaan warbixinadii ugu dambeeyey weliba halka jawiga siduu yahay subaxan iyo weliba diyaargarowgii ugu dambeeyey arrimaha doorashooyinka dhegeystayaal waadse dhegeystayaal sidaan hore idinkugu sheegay waxaan doonaynaa inaan ogaano diyaargarowgii ugu dambeeyey ee dhankaasi iyo arrimaha doorashooyinka gobolada weliba ismaamulada kala duwan ee gobolka waqooyi beri weliba gobolka xeebta iminka waxaan doonaya inaan ku bilaabo dhankaasi iyo garissa waxaana si toosa khadka ugu jira waryahayaga garissa cabdisamed ayaa khadka si toos ugu jira oo markaasi aanu ka wareysan doonaa sidoo kale nooga warbixin doonaa waxyaabihii ugu dambeeyey weliba diyaargarowga cabdisamed subax wanaagsan waa kusoo dhaweynayaa bal ismaamulka garissa iyo weliba deegaanada hoostaga waa sidee howlihii ugu dambeeyey ee diyaargarowga guud ee doorashada saacada inaga harsan tahay
subax wanaagsan oo wacan sidoo kale dhegeystayaashana sidoo kale waxaan leenahay subax wanaagsan guud ahaan intaa na maqlaysa haddii aan kormarna diyaargarowga doorashada beri dalka ka dhacaysa garis aana hadda waxaan joogaa magaalada garis marka waxaa laga dareemayaa maaragtay saxmadda dadka badan inta badan dadka magaalada garis ku nool in badan oo ka mid ah si loogyahay m xilliga doorashada markay maalmo ka harsan tahay ama guud ahaan muddaba haddee doorashada ugu dambeeyay ilaa doorashadan dadka inta badan waxay dhahaan dadka reegaaris dadka way guuraan bay dhahaan magaalada way ka guuraan guuritaanka marka waxaa weeye dadka kuurahooda ama codkooda maarata kaarka codaynta ayay inta badan waxay ka diiwaan gashan yihiin meelo ka baxsan in badan oo ka mid waxay ka diiwaan gashan yihiin meelo ka baxsan magaalada garis ama degmooyinka kale sida balanbala legdera dadaab faafi ijaara marka dadka qaarkoodna waxayba ka diiwaan gashayin meelo ka baxsan ismaamul goboleedka gaariso wajeer ilaa mandheera marka ilaa shalay daraato ilaa saaka ilaa xalay habeenna hadda waxaa laga dareemayaa magaalada dad maaragtay socdo oo inay meelo kale ka socodayaan rabaan dabcan mar qaarkood waxaa si dhiiba baabuurta cariiri bay galaan because waxaad arkaysaa qofku leh gaari baan sugayay ilaa shalo gaari baan lahayo gaari meel kale degmo kale ama maamul goboleed kale ku maqan yaa la yidhi dad buu geynayaa wuu soo laabanayaa marka dhaqdhaqaaq aad u badan ayaa laga dareemayaa haddii aad u fiirsata hadda waaga markuu berito kale marka xilliga doorashadoo kale ama caawo ama markii la tiireen magaalada waxaad moodaa waqtiyada qaar doorashadoo kale waana wax soo jiri jiray cilcillo ayaa laga dareema magaalada gaaris axmedi ka jiri jirtay iyo lagama dareemo waxaad arkay in dadka dad badan oo ku nool magaalada garis ay kuurahooda ama ama ay ka soo codayaan meelo ka baxsan magaalada garis oo ay aadaan degmooyinka kale ama kuraasta ku yaala degmooyinka kale ama kuraas ku yaalaba maamul goboleedyada kale sida wajeer dabcan had dadka mandheera ka codayo kale ayaga dhowr maalin ka hor ayayba tageen laashaloo kalena waxaa la arkaya dad wajeerka codaynaya oo maaragtay magaalada ka baxa oo magaalada ka baxa socdo maaragtay gaaris ka baxayo oo aadaya maaragtay meeshay ka codaynayaan ilaa caawa waxaa la filaya in dadka weli ay soconayaan sababto hadda gaaris oo kale markuu waaga beriya waxaan ku arkay dad badan oo maaragtay meelo joogjoogaan oo maaragtay meelo isku aru iskugu imaanayaan gaari baan halka kusugayna intay u socotaa marka dana waxay ku sheegayaan meel markaad qiyaasa gaaris aada uga fogo boqolaal kilomitr inuu jirta laga yaabo kule meeshaas ka ayuu ayaan ka codayn rabnaa halkaas ayaanan u soconnaa marka dabcan intii meel iskugu imaatana waa in maarata qof ko markaa taageersa aanan qof kasta taageerayaashiisu meel iskugu geynaya wixii gaaris ka joogo wuxuu leeyahay meel hebel iskugu taga ama meesha iskugu taga gaari baa laidin soo diraya ha idinka qaado marka saxmad dhaqdhaqaaq noocaas ayaa aad ba looga dareemayaa inkastoo hadda magaalada saacadii maarata wixii qofkii gaaris ganacsigiisa wa iska furantay intooda badan maaragtay ka jawiga doorashadan aad ayaa looga dareemayaa baraha bulshada markaad fiirisana waxaad arkaysaa gubaabooyin socoto oo dadki nin kastaba maarata taageerayaashiisa uu leeyahay waktigooda ka dhicin hala soo baxo qof kasta meeshuu ka codaynaya ha aada gubaabooyin maarata aad u badan yaa ka socoto
siyaasiyiinta iyaga xilalka u tartamaya ma ka qayb yihiin arrimahan iyo weliba zaxmadan oo dhaqdhaqaaqooda ma la arkaya
may dhaqdhaqaaqooda si aan ognahay ilaa shalay hadda ma jirin maarata wax oloola doorashaa oo dad socna laakiin dabcan waa dareemi kartaa qof kasta dadkiisa meel ka joogo hadda tusaale ahaan oo kale waxaad arkaysaa dad nairobi oo kale hadda aada nooga fog maaragtay oo boqolaal kilomitr u jirta garis dad ka imaanaya oo shalay kasoo baxaya garis kusoo socdo oo haddana usii socda degmooyinka kale ama ismaamul goboleedyada kale ee dalka usii socda oo halka kasii codaynaya marka ilaa waxaa la rajeynaya ilaa caawa dadka sii soconayaan oo maaragtay dadki aanan tegin meelay ka codaynayeen dabcan waxaana xusid mudan in dadka qaarkii dhowr maalin ka horba ay magaalada ka tageen oo meelahay ka codaynayeen ayba sii joogaan oo ay sii diyaargaroobayaan oo gobolada qaar degmooyinka qaar dad aan saaka marka waaga barya aan ismaqalnay waxay sheegayeen masaajidaha buuxsamay ugu dheheen mar dadkii gobola maaragtay degmooyinka ama tuulooyinka ama deegaanadii ka codayna joogeen dadka qaarkii markay meelay seexdeen ay waayeen bay masaajidaha buuxsamayaan baa lagu yiri waa tahay waa gartay cabdimadow adigoo markaa dabcan inoo soo koobaya bal farqiga u dhexee muxuu yahay doorashada labada kun toban iyo toddobadii waad soo joogtay dhaqdhaqaaqada imika labada kun laba iyo labaatanka iyo kii hore markaa isku barbardhigto waa maxay farqiga u dhexeeya
farqi weynba hadda u dhexeeya lama dhihi kara sabca dabcan markaad fiiriso doorashadu xilliga doorashadu waa un isku mid aniga waxaan malayna waxaan kaa fakarayay oon joogay labadi kun saddex iyo tobanki ilaa labadi kun toddobiyo tobankii ilaa hadda marka hadda farqi la dareemi karo oo la dhihi kara farqigaasa u dhexey ma jira dadka sababtoo ah dadku sidan wey waa dhaqan u jiro maar dadka in ay magaalada inta badan joogaan laakiin ay ka codeeyaan maaragtay deegaana ka baxsan deegaana ka baxsan oo maaragtay magaalada gaarisa ka baxsan intooda badan ay ka codeeyaan laakiin deegaan ahaan magaalada ay degan yihiin lakiin codadkooda ay meel kale u raraan waa wax iska soo jiri jiray ilaa muddo marka hadda farqi weyn oo laga dareemi karo xagga dhaqdhaqaaqa doorashada ma ma ma ay jiraan waa tahay aada baan waadsan tahay cabdisamed waktigaaga iyo weliba faahfaahinta waan kaaga mahadcelinayna adigaa mudan
watahay waxaa codkaasi uu ahaa wariyaheyga gaarisa ama ismaamulka gaarisa cabdisamed maxamed ayuu ahaa oo inooga warbixinayay sidoo kalena inala wadaagayey diyaargarowgii ugu dambeeyey ee arrimaha doorashooyinka ismaamulka gobolka ismaamulkaasi gaarisa sidoo kale uu inoo sheegay in inta badan dadka ay u socdaalayaan deegaanada kala duwan ee uu ka tirsan yahay ismaamulkaasi iyaga oo codadkooda halkaasi ka dhiibanaya laakiin si la mid ah ismaamulka ta nairobi ayaa arrintaasi iyadana ka jirta dabcan wadada xaafadda islii soo gasha ee ka timaada dhanka iyo townka ilaa iyo round aboutka inta badan zaxmad baabuur iyo jam ayaa ka jiri jiray laakiin waxaa aragnay laga bilaabay maalinkii shalayheed ilaa xalay ilaa maanta subaxani in baabuurta durduris ay halkaasi ku marayaan xitaa hal jam ama zaxmadda ay halkaasi ka jira waana sababta muujinaysa in dadkii inta badan ay kala aadeen deegaanada kala duwan sida hadda cabdisamad buu inoo sheegay yacni kuwii nairobi ka tegay xitaa tuulooyinkii sii aadeen xitaa magaalooyinkii ee u ahaa hooyada ismaamulada ee kuma aysan nagaanin aad buu mahadsan yahay warkay aad maqli doontaa dhegeystayaal waanu isku soo laaban doonaa warka kadibna waxaan kusii socon doonaa oo dadka mar kale aanu soo gelin doonaa wariyaashiyada ismaamulada mandera wajeer iyo weliba ismaamulka mombasa sidoo kale dhadhaab xeriyooyinka ayaad maqli doontaan amaba aan la hadli doonaa dhegeystayaal barnaamijka hoggaanka ee xaaladda dalka waxaan maanta ku eegeynaa diyaargarowga codaynta maalinta berita waa sida jawiga guud ee halkaad ku sugan tahay marka loo eego arrimaha doorashooyinka iyadoona kusunahay in saacado kooban ay inaga xigto in dadka iyo weliba shacabka si gaara kuwa iyagu qaba kaarka codaynta ay u dareeraan sidoo kalena ay u codeeyaan madaxweynaha xiga ee dalka iyo weliba jagooyinka kale ee la dooran doono dhegeystayaal waxaa lasoo gabagabeeyey maalintii sabtida aheyd guud ahaan ololaha doorashada sidoo kalena waxaanu ogsuunahay in iminka baaqa siyaasiyiinta si gaara labada nin ee sida aadka u xifaaltamaya ee kenyaanka u yahay kow waa in laisku soo baxo sidoo kalena inta badan dadka taageerayaasha ay maalinta berita codayaan iyo weliba midda labaad oo ah in amniga iyo weliba nabadda lagu dadaalo oo qof walba marka uu codeeyo guryaha aado halkaasina uu natiijadiisa ama natiijada ka suga dhegeystayaal sidaan idiin sheegnay anaguna waxaan idinkugu talagalnay dhegeystayaal in aan idinka dharjino sidoo kalena idinla socodsiino saacad walba wararkii ugu dambeeyey iyo sidoo kale hadba halka ay wax marayaan inagoo sidoo kale barnaamijka hogaanka ku eegeyno laga bilaabo maanta arrimaha doorashooyinka sidoo kalena sidaan idiin sheegnay wariyaasha iyada gobolada ayaa iyaguna qadadka markaasi si toosa usoo gelin doona si ay inooga warbixiyaan bal jabiga guud iyo weliba diyaargarowgii ugu dambeeyey saacado uun ka hor doorashada waxaa soo maqasheen dhankaas iyo jabiga ismaamulka gaarisa iyo wariye cabdisamed maxamed ee aad maqasheen dhegeystayaal daqiiqadaha soo socdana dhankaasi iyo wajeer ayaanu tegi doonaa si halkaasi aan ugu ogaano diyaargarowgii ugu dambeeyey ee halkaasi ka jira dhegeystayaal balse intaasi halkaasi aadin aan soo qabto qadar adeega qaybta kaa barnaamijka waa shirkadda safaricom waxay mar walba macaamiisheeda u haysaa adeegyo wanaagsan oo ay ku farxaan macaamiisha safaricom ayaa waxaa haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefon fojiyo casri ah iyagoo ku iibsanaya labaatan shilin maalin walba safaricom ayaa waxay doonayaan in macaamiisheeda ay ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo weliba waxa la midka ah waxaad adaba dhegeysta iibsan kartaa telefonka cusub ee new neon ray pro waxaadna ku iibsan karaysaa labaatan shilin maalin walba waa sidee aanu kuu faahfaahiyo fursaddan waxaa keliya ka faa'iidaysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika mwizi ama tooshalaha waana macaamiisha teleefonkoodu yahay networka two g iyo weliba three g adeega ayaa waxaa la dhahaa lipam mdogo mdogo waxaana ay limcino tahay tartiib tartiib u bixi tusaale dhegeyste markaad haysato teleefonka casriga ah oo aad internetka u isticmaali karto waxaad kaga faa'iidaysani kartaa waxyaabaha badan sida inaad ka baarto xirfad cusub googoleka ayaad wax ka baari kartaa waxaad adiga doonaysay halkaasi kelaysa teleefonka waxaad u adeegsani kartaa inaad guriga kasoo shaqayso aad u isticmaasho tilmaamta qariirada googoleka sawir aad ku qaadato iyo wixii la midka ah sidoo kale haddii aad tahay qof baabuur wada qof darawal ah qof markaasi isagu isugu kala goysho xaafadaha kala duwan ee magaalooyinka waaweyn halkaasi kuma dhibayso wadooyinka kumana markaasi lumaysid waxaad isticmaalaysaa googoleka dhegeyste maantaba ka faa'iidayso waana ka faa'iidaysan karta uu soo iibso labaatan shilin oo keliya telefoonka neon neon ray pro ee safaricom waxaa ka mid ah sidoo kale gabdhaha inay ka bartaan cunno karinta waxaa qayb ka ah cilaansaarka iyo weliba qurxinta dumarka iyo wixii la midka ah waxaa intaasi kuusii dheer dhegeyste haatan oo dugsiyadii fasax lagu maqan yahay carruurta ayaad uga faa'iidayn kartaa waxbarashada qaabka online-ka macaamiisha waxaa laga doonayaa inay fiiliyaan inay u qalmaan telefoonka neon ray pro iyo in kale fursada lipa mdogo mdogo tani waxay micneedu tahay haddii aad isticmaalayso teleefonka casriga kama faa'iidaysan doontid wejiga hore ee fursadda ee lipa mdogo mdogo si aad u fiiriso waxaad garaacaysaa star five four four hash kadib xulo lipa mdogo mdogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariinta kadibna waxaad aadaysaa dukaanka kugu dhow ee safaricom markaad lacag teesho waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badani ku aado haddaba gaar kadib waxaad bixinaysaa shan boqoloo horumarisa halka baaqiga aad bixinaysid muddo sagaal bilood gudahooda taasi ayaa fursad kuu siinaysa inaad si tartiiba u bixiso haddii aadan fursad u haysanin inaad hesho waxay micneedu tahay in aad haysato teleefon casri ah waxaana diiradda la saarayaa dadka aan haysanin teleefon casri ah si aad u ogaato inaad heli karto waxaad garaacdaa xidig shan afar afar afar gees kadibna waxaad xulataa lipa mdogo mdogo kugu sii daro barnaamijka acelered wuxuu doonayaa inay ku dhisto guulihii ay kenya ka gaadhay dhinaca caafimaadka galmada iyo taranka iyo xuquuqda ka hortaga helitaanka dhabta ah ee caalamiga ee adeegyada caafimaadka galmada iyo taranka oo taya leh iyo maaraynta rabshadaha ku salaysan jinsiga ee loo yaqaana g b v iyo weliba hoosu dhigista dhaqamada waxyada leh acelered waxay diiradda saari doontaa toban iyo saddex maamul oo ay adag tahay in la gaaro waxaa ka mid ah westbocot elgeo maraquet homabey kajado kuwale nairobi samburu garissa mandera marsabit baringo kilifi iyo narok kuwaasoo wadaaga caqabadaha guud ee aan kor ku soo sheegnay haweenka waa xubin aad muhiim ugu ah bulshada hablaha waa hooyo waa walaal waa eedo waa habaryar iyo intaasi in ka badan dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa ka saaran mas-uuliyad inay xaqiijiyaan oo ay ilaaliyaan xuquuqda dumarka iyo tacadiga noocyada kala duwan ee loo geysta bulshada waa inay ilaalisaa dumarka gabdhaha yaryar carruurta iyo kuwa u nugul ee bulshada dhexdeeda waxaa muhiima dhegeyste inaad taageertaan haweenka loo geystay tacadiga jinsiyadeed oo aadan fuquuqin ama takuurin gaar ahaan kuwa ka badbaaday sida kufsiga iyo noocyada kale haddii aad takoortaan hablaheena intii aala soo dhoweyn lahaa ama adiga aad soo dhoweyn lahayd hagee ayaad doonaysaa inay aadaan waalidiinta iyo dadka mas-uulka ah ee gabdhaha markaasi mas-uulka ka ah waxaa laga doonayaa inay tacadiga gudbiyaan laamaha kala duwan ee u xilsaaran inay arrimahan la tacaalaan si tallaabo sharci a looga qaado kuwa dhibaatada geysta ragga iyo dumarka daayarta ah waxaa laga doonayaa inay bulshada ka wacyigeliyaan dhaqamada xunxun oo bulshada ka dhex jira waxaa laga maarmaan ah in dhaqamadaasi daaqadda laga tuuro sida gudniinka fircawniga oday dhaqameedka bulshada ayaa laga doonayaa inay bulshada ka wacyigeliyaan arrimaha f g m ka ama gudnooyinka fircawniga iyo waxyaabaha la halmaala dumarka iyo gabdhaha yaryar waa muhiim inay ogaadaan caafimaadka galmada iyo taranka iyo weliba xuquuqda tani waxay wax ka qabanaysaa kahortaga cudurrada lagu kala qaada galmada oo ay ku jiraan h i v xadgudubyada ku salaysan jinsiga dhimashada hooyooyinka iyo bixinta adeegyada caafimaadka asaasiga kuwaasoo dhammaan muhiim ah hadday dhibaatadani timaado waxaa laga maarmaana dhegeystay inaad aaddo xarumaha caafimaadka iyo weliba khafiir khabiir caafimaad ee aad halkaasi ka raadiso waa khabiir caafimaade si ay u helaan daryeelka caafimaadka ma adiga aad u hesho kaasi oo aad u baahan tahay dhibaatadan markay kusoo gaarto kadib waase dhegeystayaal aan dib ugu soo laabano barnaamijka hogaanka ee arrimaha xaaladda dalka weliba arrimaha diyaargarowga doorashadii ugu dambe doorashada ugu dambeysay ee maamulada gobolka waqooyi bari weliba gobolka xeebta ayaanu ku eegana dhegeystayaal iminka dhankaas iyo wajeer ayaanu aadi doonaa oo khadka tooska ah waryahayga wajeer cabdiraxmaan mucaawiye ayaan khadka tooska soo gelin doonaa si inooga warbixiyo diyaargarowgii ugu dambeeyey ee halkaasi ka jira waata dhegeystayaal sidaan idiin sheegay waxaa qadka si toos ah ugu jira cabdiraxmaan mucaawiye waryahayga ismaamulka wajeer oo halkaasi ku sugan cabdiraxmaan mucaawiye waa kusoo dhaweynayaa subax wanaagsan bal inooga waran waa sida jawiga halkaasi ismaamulka wajeer iyo deegaanada ku hareereysan iyo sidoo kale diyaargarowgii ugu dambeeyey ee codeynta berito
wanaagsan oo wacan muscabow ismaamulka wajeer waxaa laisku diyaarinayaa doorashada maalinka beriyaha ka qabsoomi doonta guud ahaan dalkani kenya ee gudaha magaalada wajeer oo aan haatan ku suganahay dhaqdhaqaaqa isku socodka gawaarida bulshada aad bay isugu dheelitiran yihiin saaka magaalada waxaa aad usoo buuxidhaafshiyey kumanaan shacab oo ka kala imaaday guud ahaan qeybaha kala duwan ee dalkani kenya kuwaasoo doonayaan in goobaha ay markaasi codadkoodu ay ka ridayaan ay u kala aadaan waxaana sidoo kale hata socoto diyaar garowga loogu jiro doorashada guud ee dalkani kenya ismaamulka wajeer lixda degmo baarlamaaneed waxaa ka bilaabmaya amaba la geeyey qaar sanduuqyadii lagu codeyn lahaa halka kubay ugu dambeeyeyna saaka guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha e i b c da ay wadaan daabuleynta sanduuqyadii ay ku dhici lahaayeen codadka amaba la kala geynayo goobaha kala duwan ee markaasi codadka ay ka dhacayso sidoo kale muscabow waxaa sidoo kale guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee i e b c da ay juhdi ku bixinayaan sidii doorashada ay markaasi goobaha ay codbixinta ay ka dhacaysa ay u ahaan lahaayeen goob amniga ee aad loo sugayo sidoo kalena codbixinta ay si cadaalad ah ay ku dhici doonto wa gartay cabdiraxmaan waa mahadsan tahay ismaamulka wajeer iyo si guud gobolka waqooyi bari arrimo amni ayaa laga daydiyaa waa sidee arrimaha amniga iyo weliba laamaha amniga dhaqdhaqaaqooda markaad degto
muscabow laamaha ammaanka waxa ay wadaan ayaan ammaanka ay ku sugayaan nabadgelyada guud ee ismaamulka wajeer gaar ahaan xilligan lagu jiro waktiga adag ee dhacayso codbixinta ama doorashada xilligan aan kula hadlayo waxaan ku suganahay xafiiska guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee madaxa bannaan ee i e b c waxaa socdo shir u socdo guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee i e b c da iyo laamaha ammaanka qaybahooda kala duwan shirkaasina waxaa un looga hadlayaa sidii hordhiciisa aynu ku helnay sidii amniga xilliga doorashada ay socoto lagu sugi lahaa wax qalalaadsan aysan ugu imaanin goobaha ay ka dhacayso codbixinta shirkaasi wixii kasoo baxana kolley waanu idinla soo wadaagi doonaa laakiin dhanka amniga wuxuu yahay mid xilligan aad u sugan bulshadana baaqyada loo faraya ay tahay inay xoojiyaan nabadgelyada
waa tahay cabdiraxmaan bal inooga waran shacabka ma jiraa dad aad la hadashay waa sidee rajadooda ku aadan doorashada berito
shacabka qaar aan dareenkooda soo qabtay saaka oo nala wadaagay ama ugu warramay warbaahinta istaa aad bay ugu faraxsan yihiin inay maalinka beriya hadduu eebe nabadda ku wada gaarsiiyey ay u codeeyaan shaksiga markaasi ama shaksiyaadkay doonayaan inay codkooda siiyaan iyagoo markaasi isugu baaqayaan in ammaanka la xoojiyo doorashadii horteedana walaal la ahaa kadibna walaal la ahaan doono ay iskugu baaqayaan ama hawada isu marinayaan fariin nabadeed shaksi walbana ay cid walba ay jeceshahay ay u codeeyaan iyagoo markaasi si nabada ku codeynaya
waa tahay ugu dambeyn adigu inoo soo koobayaa ma jiraa markaa farqi u dhexeenaya doorashadii labada kun toban iyo toddobadii iyoiyo doorashadan labada kun laba iyo labaatanka markaad eegto howlaha diyaargarowga iyo weliba shacabka iyo dhaqdhaqaaqooda
muscaba doorashadii labada kun todoba iyo tobankii tan aad bay uga saamaadeen badan tahay doorashada labada kun todoba iyo tobankii istanbulka wajeer boqolkiiba toddobaatan ama boqolkiiba lixdan waxa ay ahaayeen musharaxiin ku taagnaayeen xisbiga uu madaxweyne uhuru kenyatta weyna ee jubilee iyadoo haatan ay xisbiyada kale ee aad kusoo badanaya murashaxiin cusuban ay kusoo kordheen liiska markaasi dadka loo codeynayo taas oo sababtay in dad aan markaasi ku hamini jirin siyaasadda ay xilligan kusoo biirmaan ay doonayaan inay xilal qabtaan sidoo kale shacab markaasi labada kun toddoba iyo tobankii xamaasadtan maanta ku jirta aan ku jirin oo murashaxiin iyagoo ay taageersan yihiin xilligan taagan ayaa jiro wallahi wajeer waxay u muuqataa xilligan in ay aada uga saameyn badan tahay doorashadii labada kun toddoba iyo tobankii maadaama bulshada xilligan ay baraarugsan tahay oo ay dareensan yihiin in dimuqraadiyadu ay tahay in shaksi walba qofka uu doonayo in codkooda ay sitaan iyadoo doorashadii labada kun toddoba iyo tobankii murashaxiinta lagu soo kala xulayay qaab oday dhaqameed ah balse xilligan ay musharaxiin badan ay ku taagan yihiin iyaga oo isu soo bixiya iyo bulsho qaar ee taageersan oo markaasi ay rajo ka qabaan inay cod ka helaan waxay u muuqataa marka siyaasadda sanadani inay tahay mid ka saameyn badan midii labada kun toddoba iyo tobankii maadaama jadigeedu xilligan saddex bilood ka horaba laga dareemayo wajeer waa tahay aada baa mahadsan tahay cabdiraxmaan mucaawiya watahay kaasi waxau ahaa waryahayga ismaamulka wajeer cabdiraxmaan mucaawiya oo isagu khadka si toosa ugu jiray waxaana uu inooga warbixinayey xaaladda iyo weliba jebiga guud iyo diyaar garowga dhanka iyo ismaamulka wajeer dhegeystayaal waxaan soo gelin doonaa khadka sidoo kale iminka daqiiqadaha soo socda waryahayaga ismaamulka mandheera cabdiqafaar habi si isaguna uu inoola wadaago diyaara garowga iyo weliba dhaqdhaqaaqi ugu dambeeyey arrimaha doorashooyinka ee ismaamulkaasi mandheera waa hagaag dhegeystayaal subax wanaagsan dhammaantiina waa sagaalkii iyo qadar soddon daqiiqo oo subaxnimo ayay tilmaamaysaa goorsheegta ee barnaamijka hogaanka xaaladda dalkeenu ku guda jirnaa arrimaha dhanka iyo diyaar garowga jawiga guud iyo siyaasadda dhankaasi ismaamulka mandheera ayaanu iminka tegaynaa wariyahayaga cabdiqafaar habi qadkaa si toosa ugu jira oo isagu inooga warbixin doona diyaargarowga ugu dambeeya ismaamulkaasi mandheera cabdiqafaar subax wanaagsan waa kusoo dhaweynayaa bal inooga waran waa sidee jawiga guud iyo weliba diyaargarowga doorashada ee maalinta berita qabsoomi doonta
waa tahay mascab subax wanaagsan adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha ina dhegeysanayaba ismaamulka mandera si weyn ayaa looga dareemayaa muscabo u diyaargarowga dhanka iyo doorashada ee maalinka beri oo salaasa ah dhammaan shacabka kenyaanka ah u dareeri doonaan goobaha codbixinta marka aan usoo laabto ismaamulka mandera dhaqdhaqaaqyada ee dhanka shacabka aad ayaa looga dareemayaa oo dadkii shacabkii magaalada mandera ee bariga oo aan hadda ku sugannahay dadku inta badan waa ay ka safreen oo shalay ilaa iyo daraad magaalada waxaa soo buuxdhaafiyey gaadiidka nooca basaska ah oo dadka u daabulayay ee deegaanada ay codka ka dhiiban lahaayeen saaka oo isniin ah magaalada mar aan indheindheynaya xaaladeeda waxay u muuqatay mid haawanaysa oo cidla ah oo dadkii inta badan ay ka safreen oo ay aadeen goobihii codkoodu ay ka dhiiban lahaayeen mandera oo iyadu ay ku sugan yihiin tirada codbixiyaasha ugu badan ee ismaamulka waxaa ku sugan in ka badan afartan iyo sideed kun oo codbixiyaal ah sidaan kasoo xigtay guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee laantiisa ismaamulka mandera muscab waa gartay cabdikafaar markaanu eegno arrimaha amniga waxaan ogsoonahay in ismaamulka mandera uu xuduud leeyahay ee dalka soomaaliya arrimo amnina oo xuduudeed ay halkaasi ka jiraan waa sidee howlaha amniga iyo weliba u diyaargarowga saraakiisha ammaanka ee doorashooyinka
hagaag muscabo dhanka amniga muddooyinka dambe culummada iyo waxgaradka siyaasiyiinta iyo bulshada qeybeeda kala duwanba waxay ku baaqayeen in amniga la xaqiijiyo islamarkaana amniga aad loo hubiyo sidaa wada ogsoonahay dowladda dhexe ee dalka waxa ay dhammaan ismaamulada ugu talagashay ciidamo dheeraad ah oo sugaya dhanka ammaanka xilliga doorashada dhanka saraakiisha laamaha amnigu xillaan la xiriiray waxa ay sheegeen in ay isku diyaariyeen dhankooda sidoo kalena mandera oo ku taalo dhanka iyo xuduud laleh dalalka soomaaliya iyo etoobiya islamarkaana waxay xaqiijiyeen in amniga aad u sugan yahay islamarkaana ciidamadu ammaanka ay qayb ka qaadan doonaan sugidda amniga goobaha xuduudka ku teedsanna ay imikaba ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanka si amniga goobaha codbixinta xuduudka agdhow loo hubiyo waa garta cabdikafaar waxaa sheegtay in dad badan ay u safreen ama ka safreen magaalada goobaha ganacsiga ka waran weli ma furan yihiin mise inta badan albaabada ayaa laisugu dhuftay
waa tahay mandera oo ah xarun ganacsi oo aad u weyn oo xaduud leh inta badan saaka dhaqdhaqaaqa ganacsiga sidii awal u ahaa maaha ganacsiga aad buu u yaryahay oo goobi ganacsiga inta badan waa xiran yihiin dad badan oo ganacsato ah qaarkood ayaa safray shalay oo aan sidoo kale la kulmay gudoomiyaha ganacsatada suuqa bagaashka mandera ayaa waxa uu sheegay in ganacsatada inta badan qaarkood ay safrayaan oo deegaano kala duwan ay codkooda kasoo dhiiban doonaan islamarkaana goobaha ganacsi dabcan ay sidaa ku xiran yihiin qaarkood halka kuwo kale ay weli furan yihiin balse suuqa dhaqdhaqaaqa ganacsiga mandera maahan sidii hore lagu aqoon jiray bulshada badnaa waa gartee ugu dambeyn adigo inoo soo koobaya ma jiraan shacab aad la hadashay waa sidaase rajada shacabka ee ismaamulka mandera ee ku aadan doorashada berita
waa tahay muscab waxaad moodaa mandera shacabkeedu in doorashadan ay tii hore oo la mid ahayn sababtoo ah waayadii hore dhanka iyo qabaa'ilada iyo xisaaltan dhanka siyaasadda ayaa jiri jiray iminka waxaad moodaa in doorashada dhankeedii ay noqotay xisbiyo oo shacabka naftirkooda ay ku baraarugeen arrinkaasi islamarkaana ay ku sheegayaan waxyaabaha ay ku dooranayaan hoggaanka ay soo xulan doonaan haddii beri ay codkooda dhiibtaan marka dadka shacabku aad bay isugu diyaariyeen dareenkoodana aad buu u sarreeyaa waa garta aad baa mahadsan tahay cabdikafaar waa kaaga mahad celinaynaa waktigaada iyo faahfaahintaas
waata adigaa mudan muscab
waryahayga ismaamulka mandheera cabdikafaar habi ayuu ahaa isagna qadka tooska ugu jiray inoo faahfaahinayay sidoo kalena la wadaagayay jawiga guud ee dhanka ismaamulka mandheera iyo weliba arrimihii ugu dambeeyey diyaargarowga halkaasi loogu jira laakiin waxaa laga wada siman yahay dhammaan saddexda markaasi aan la hadalnay saddex ismaamul waa jeer gaaris iyo mandheera ilaa i hadda waxaan loo sheegaya ugu badanayaa in inta badan dadka ay yihiin kuwa safraya kuwa markaasi deegaanada aadaya sidoo kale arrimaha amniga in aad iyo aad loo xaqiijinaya noo sheegeen si la mid a waxay sheegayaan in doorashadu isbedel dadka laga dareemayo oo qabaa'iladii iyo weliba waxyaabihii lagu soo dooran jiray iminka ay inta badan mudnaanta la siinaynin oo xisbiyo iyo waxyaabo la mid a diiradda la saaraya ayay inoo sheegeen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waan uga mahad celinayaa wariyaashiyada dhankaasi iyo warihii ugu dambeeyey mandheera ayuu ahaa daqiiqadaa soo socda maxamed cabdi bootaan ismaamulka mombasa dhanka xeebta ayaa isna qadka tooska soo gelin doonaa si uu inoogu waramo inoogu warbixiyo wararkii ugu dambeeyey iyo weliba diyaargarowga guud ee ismaamulka mombasa aan ogsoonnahay inay tahay caasimadda labaad ee dalka waadse dhegeystayaal iminka dhankaasi ismaamulka mombasa ayaanu teginaa waryahayaga maxamed cabdi botan ayaa si toos ah ugu jira khadka botan waa kusoo dhaweynayaa bal waxaad inaga warbixisaa jawiga ismaamulka mombasa waa sidee diyaar garowga dadka iyo weliba saraakiisha i b c iyo si guud arrimaha amniga
aada iyo aad ad umacsan tahay barnaamijka waan ku dhawahay magaaladan mombasa oo kamid ah meelaha sida weyn looga diyaargaroobay doorashada sanadkan labada kun iyo labaiyo labaatanka oo maalinta beriya ee talaadada dadka kenyaanka ay codka ay u dareeri doonaan ayaa waxaa laga codan doonaa kun iyo afartan iyo kow xarumood oo ka tirsan magaaladani mombasa dadka diiwaan gashan ayaa waxa ay yihiin lix boqol iyo afartan iyo kow kun oo qof oo codbixiyaal ah oo ka mid ah dadweynaha ku nool magaaladani mombasa sida ay sheegtay madaxa guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee madaxa bannaan ee ismaamul goboleedka mombasa u qaabilsan arrimaha doorashooyinka salxa yuusuf ibraahim oo warbaahinta galinkii dambe ee axaddii shalay ahayd la hadleysay dadkaasi ayaa waxaa markaa meelaha ay ka codeynayaan ay noqon doontaa soddonka waad ee magaaladani mombasa ay ka kooban tahay ee golaha deegaanka laga soo kala doorto oo waadhkiiba qiyaastii ay sii hoosgelayaan xarumo badan oo codbixiyaasha ah guddiga doorashooyinka waxa ay sheegeen in goobaha codbixinta laga dhiibayo halkii xarunba qiyaastii loogu talagalay in ay ka codeeyaan toddoba boqol oo qof laakiinse waxa ay sheegtay salha yuusuf in ay rajeynayaan in ay kasoo qeybgeli doonaan doorashadan halkii xarunba ama halkii boling stationba dad gaaraya lix boqol oo qof inay codkooda ay ka dhiiban doonaan iyadoona tirada wadaarta guud sida ay rajeynayaan guddiga doorashooyinka ay sheegeen in ay noqon karto boqolkiiba siddeetan dadka codbixiyaasha ee markaasi iyagu u diyaar garoobaya inay codkooda ay dhibtaan taasi oo ah qiyaas iyo wax ay ka rajeynayaan sida ay dadku ay ugu soo bixi doonaan xarumaha codbixinta iyo weliba sidoo kale doorashooyinka maalinta beriya ee talaadada waxaan la kulmay mid ka mid a dhalinyarada soomaalida ee ku nool magaaladani mombasa oo doorashooyinkii ugu dambeeyey sida doorashadii labada kun iyo toddobiyo tobanka iyo doorashadii labada kun iyo saddexiyo tobanka si gaara ula socday arrimaha doorashooyinka oo lagu magacaabo maxamed aadan oo ku magac dheer maxamed yare waxaana markaasi uu baaq u diray dadka ku nool magaaladani mombasa lixda deegaan xildhibaan ay ka kooban tahay ee soomaalida iyo guud ahaanba dadka kale in ay markaasi si weyn ay uga soo qeyb qaataan doorashada isagoona si gaara ula hadlayay warbaahinta star f m ayaa maxamed waxa uu sheegay in ay tahay muhiim dadka cusub ee markaasi codbixiyaasha inay weydiistaan gacan caawinaad ah ama in la caawiyo dadka mas-uuliyiinta ah ee ka shaqeynaya xarunta codbixinta taas oo uu sheegay in qofkii haddii uusan isagu aqoon u lahayn qaabka loo ridayo codka iyo weliba sidoo kale qofka uu doonayo uusan garanay calaamadiisi iyo inuu sheego magaciisi qofka sidaas awgeedna ay guddiga doorashooyinka dadka ay u xilsaartay inay caawiyaan bulshada iyadoo iskaashanayaan ajentiyada in ay gacan ay siin karaan dadkaasi iyagoo markaasi aan aqoonta fog u lahayn arrimaha codbixinta isagoon arrimahan ka hadlayay ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ahaa qofka hadduusan weliga as'aalihiis codeynin uusan aqoonna sida loo codeeyo waxaa la rabaa markuu meesha tago boling stationka tago kow inuu warqadda meesha ku dhagan fiirsado magaciisuu ka helayaa magaciisa markuu tago uu helo kabacdi streamka uu yahay inuu fiirsado inta uusan safka gelin streamkiisa markuu u fiiriyo hadduusan aqoonina qof la socda oo uu weydiiyo dhaniyo bal magacaan i fiiri streamkaygana meeshuu yahay fiiri hadduu qof kale waayo xataa clag i b c da bannaanka taagan inuu u sheego oo yidhaahdo aniga waxaan rabaa inaan codeeyo weligeyna ma codeynin hadda dhowaan kaarka kuuraha goostay meeshaan boling stationka maraa inaan ka codeeyo streamkayga ii sheeg waa loo sheegaa marka streamka markii loo sheego uu galo safkaas kabacdi markuu meesha codka lagu ridayo uu tago oo lixdii box min madaxweyne ilaa m c a u hooseeya yaalaan uu tago inuu yidhaahdo aniga weligay ma codeynin si loo codeeyana ma aqaanin waxaa la rabaa in lai caawiyo yaa rabtaa baa laleeyahay wuxuu leeyahay qof fulaan hadduu madaxweyne yahay gefan hadduu le- hadduu yahay qof fulaan mb hadduu yahay qof fulaan hadduu women reebta yahay qof fulaan hadduu senator yahay qof fulaan ilaa m c a ga ugu hooseeyo dadka uu rabo magacyadoodu sheegaa haddana wuxuu ku darayaa xisbiga ay dadkaas ka taagan yihiin magacyadooda labadaa marka uu sheego kabacdi waxaa waxaa dhacaysa in oo kalaagii i b c da meesha joogay iyo ajantigii xisbigaas ama qofkaas u yimaado uu- oo kalaaga i b c da tigda u saarayo laakiin ajantiga qofkaas baa goobjoog ka noqonayo kabacdi warqadaha loo dhiibo meesha lagu ridaya loo sheegaya uu ku rido waxaana loo baahan yahay dadkeena soomaalida ah mideeda kale walaalayaalow anoo aan idin eedeyneynin dad soomaaliyaan nahay dad ehelaan nahay dad walaalaan nahay dad islaamaan nahay waxaa la rabaa kow horta codkaaga wax inuu qiimo ku fadhiya inaad ogaatid ama qofka aad rabtid inaad u codeysid ama walaalka aad rabtid inaad u codeysid hadduu xabadaada waayo inuu ku dhici karo inaad ogaatid aa la rabaa kow horta qasdi aad meesha u imaatid adoo og xaqaygaan d- wadaa aan aan rabaa inaan inaan guto haddana waajibkaadkaygaan rabaa inaan guto haddana qofka aan rabo inaan doorto inuu soo baxaan rabaa kow horta inaad taas ku imaataan labo safka soomaali haddaan nahay waa ka baqnaa oo safka waa dheer iyo hadha waan sugayaa safka waa sii dheeraanaa inaa haddaa imaato waa hal maalin oo saacado ah saacadahaas marka in la adkaystaa rabaa oo goosdambeedka lagu qabsado oo kullin la soo baxo the whole mombasa county qof walba waadhkiisa aado bolling stationkiisa aado horta soomaalida la tusiyo dad magaaladan ku nool inay yihiin codna leh beri ka maalin qofkii soomaaliya oo inta taaganna hadda waa ku faa'iideysaa oo soomaali badan baa taagan soomaalidaa taagan waa guuleysanayaan waa kow labo haddana beri kuraasta hadda aan rabno kuraas ka weyn haddaan rabno dadka xataa waxbay noo ogolaanayaan waxaa leeyahay dadkan waa dad cod leh qofkana magaalo marka aad joogtid codkaagaa ku joogtaa ma aha boqol kun oo qof aan ku joogaa kun qofna kuma kun codna kuma le ma soconayso waxaa la rabaa qof walba codkiisa inuu magaalada ku joogo waana xaq uu sharciyan u yeel- u leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana mahadsantiin kheyr baa iska ognahay En sidoo kale isla arrimaha doorashooyinka ayaa waxaa jira in xafiiska en eh, warbaahinta star ay ku leedahay magaaladani mombasa en waxaana la soo xiriiray en qaar ka mid a culamaa udiinka deegaanka tanariva ee gobolkan xeebta ka tirsan oo markaasi en doorashada si weyn iyadana looga diyaar garoobay waxa ay baaq cod dheera u direen dadka deegaankaasi kasoo jeeda in ay en eh, ku codeeyaan en sinabdoon islamarkaana ay nabadgelyada wada ilaashadaan iyadoona loogu baaqay dadka siyaasiyiinta ee deegaankaasi kasoo jeeda in ay aqbalaan natiijada doorashooyinka si markaasi en wadajirkii iyo nabadgelyadii deegaanka en iyo xasilonadiisii in loo ilaaliya qaar ka mid a culamaa udiinka oo en lasoo hadlay warbaahinta star ayaa en waxa ay sidoo kale uga mahad celiyeen warbaahinta star sida gaarka ah oo ay iskaga xil saareyso in tabinta wararka doorashooyinka iyo weliba sidoo kale usoo gudbinta xogta dadka ay u baahan yihiin iyagoona sheegay inay arrintaasi ay uga mahad celinayaan warbaahinta star iyo weliba sidoo kale n maamulka warbaahintaba iyagoona sheegay in ay arrintani ay n gacan weyn ka geysan karto sidii bulshada n loo wacyi gelin lahaa bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed samow waxaa mahad aan u celinaynaa eh, star f m siday ugu qeyb qaadataa arrimaha magaranaysaa eh, dan dadka ay u danaysa oo magaranaysaa iyo arrimaha magaranaysaa warbaahinta wanaagsan ay ugu qeyb qaadata mahad weyn aan u celinaynaa Eh, waxaan hadda eh, waktigan aan ku sugnahay eh, countiga tanarifa gaar ahaan bura ama bangal areadaasaan ku sugnahay alxamdulilah marka ugu horeysa Eh, mida kale annaga oo dhan oo hadda reer tanarifa waxaan baaq u jeedinaynaa kenya oo dhan yaan baaq u jeedinaynaa kuuraha iyo ilaahay barya aan baryayno in ilaahay nabad nooga dhiga ka soko waxaan baaq u jeedinaynaa eh, meesha annaga aan joogno in kuuraha wanaag ugu dhaca dadka ay soo baxaan ay ka qayb qaataan tawfiiqdooda iyo taladooda ay muujiyaan alxamdulilah rabbi alcaalamiina ay magaranaysaa ay nabadgelyadana ay aad ugu baaqaan oy aad u soo baxaan yaan macnaha ayaan rajaynaynaa oon ka rabnaa dadweynaha in oo magaranaysaa ay kuurahooda nabadan ku dhaca meel alle meel ay joogaanba ayaan doonaynaa maarag waa gartay sheekh maxamed waxaad ku baaqaysaa nabadgelyo deegaanka tanariif adoo ku sugan ma waxaa jira wax aad u aragtaan inay nabadda ay dhibaato ku yihiin oo aad dareenteen idinka horta anaga waxa weeyaan baaq aan diraynaa waa baaq nabadgelya waxa weeyaan nabadgelyana meel ay magaranaysaa inay maraynin ma laha annaga hadda waxaan ka cabsanayna ma laha dadka deegaanka marka waxaan ka cabsanayna oo hadda afgoon ahaan farta ugu fadnayna mana laakiin baaq goon ahaan aan diraynaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin inuu ilaahay macnaha noo suurageliyo inaan ridna waddankan nabad alle noo wareeg waa gartay sheekh maxamed samow waxaad ka warantaa dadka deegaanka iyo sida ay ugu diyaar garoobeen in codka ay dhiibtaan doorashada la filayo inay talaadada ay dhacdo wa alxamdulilah waxa weeyaan aad baa looga diyaar garoobay doorashadaas ee la sugaya ee labada kun iyo labaatan iyo labadii oo beri inta ay naga xigta waa loo waa loo diyaar garoobay weliba khusuusan aniga hadda dadka afkan aan ku hadlayo ku hadla aad baa looga diyaar garoobay ayaga oo kasoo jeesanaya kuurahooda ridinaya oo magaranaysa maaragta qeybtooda ka diyaar garoobay waana u diyaaraan unaa maaragta
magacaydu waa sheekh axmed cabdullahi isxaaq oo kaasoo weahay magaalada baqal tanarifa county marka waxaan mahad wecelinayaa awalan stationkan hadda aan ka hadlayo oo staffen midda labaad waxaan ugu baaqayaa dawladda kenya doorashadan aandailahina gaarsiina u dareyrabno maalinta talaadadaba in ay nooga dhacdo nabadgelyo nimanka madaxa dabadda taayana waxaan ka codsanayaa nin alla ninka ayaga kamid oo marka ay usoo baxday in laga reeyo inuu tanaasulo oo waddanka marka nabadheshiisi iyo macnaha nabadiisa ilaaliyo kii ilaahay uu ku guuriyeyna marka xilkiisu macnaha isagana la wareego si fudud oo nabadgelyo ku dhisan midda labaad magaalada hadda anaga aan joogno waddanka tanarifa county nafteeda waa sidaas dadweynaha hadda waxay isku diyaariyeen inay codeeyaan maalinta iyada dadweynaha inuu timo oo hadda magaalada waxaa waaye maanta dhaqdhaqaaq fiican ayaa ka jira ku saabsan isu diyaarinta maalinta iyada guryaha lagu codeyn lahaa marka waxaan ka codsanayaa iyaga laftooda inay nabadgelyo radaan ayadoo hadda wax dhib jirin wax dhibna ay dhici doonin insha allahu tacaala inay si nabad ugu codeeyaan qof alla qofkii ay u arkaan inuu macnaha noolashooda iyo wadankooda iyo macnaha mustaqbalkooda ortaan ayagoo marka ciddana aan loogu baqaynin wax dhibna marka aan maxaadee jira aan buujin la samaynayo oo buuquuq iyo maxaadee jira si kala marka waxaan codsanaynaa dhammaan inay codeeyaan si nabad ku codeeyaan marka gurahana marka isnabadu ku dhaca si markaan aan ugu boogana danta aan lahayn annagoo nabad qabno oo dhib jirin marka dadweynaha waxaan ka codsanayaa arrintaas inay ku dadaalaan maxaa yeelay guraha waa hal maalin ama codaynta waa hal maalin laakiin ammaanka ama nabadgelyada ama jiraannimada way joogaysaa wax ku saabsan maarata wakti ma aha in marka ay ilaaliyaan jiraannimada iyo wanaag hore ku wada noolaayeen ay ku wada noolaadaan maalinta iyadana ay si nabad ugu codeeyaan marka intaas ayaan leeyahay isku soo wadubo gobolkan xeebta lixda ismaamul goboleed uu ka kooban yahay sida ismaamul goboleedka mombasa oo lagu magacaabo zero zero one ismaamulka uu ka bilowdo afartan iyo todobada ismaamul goboleed ee dalka ayaa waxaa soo weheliya oo si weyn looga diyaar garoobay ismaamul goboleedka kuale ismaamul goboleedka clifi ismaamul goboleedka tanariva ismaamul goboleedka lamu iyo weliba sidoo kale ismaamul goboleedka tita taveta oo dhammaantood si weyn looga diyaar garoobay codbixinta maalinta beriya dhici doonta iyadoona si weyn amniga ay ciidamada ammaanku ay u adkeeyeen isla markaana ay sheegeen in ay nabadgelyada ay si wanaagsan ay u xoojin doonaan aan dib ugu noqono stuudiyaha iyo barnaamijyada kale ee la xiriira isla arrimaha doorashooyinka
waa tahay waryahayga mombasa maxamed cabdi bootaan ayuu ahaa aad buu umahadsan yahay dabcan waxa uu inala wadaagayey diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ismaamulka mombasa iyo si guud gobolka xeebta ismaamuladiisa kala duwan ee uu ka tirsan yahay ayuu nala wadaagay aad iyo aad buu umahadsan yahay dhegeystayaal bal warka ayaa food inagu soo hayaa laakiin intaasi kahor waxaan doonayaa in dhegeystayaal kooban aan iyaguna fursadda siiyo warka kadibna dhankaas iyo dhadhaab ayaanu aadi doonaa iyo wariye maxamed baaruud xuseen laakiinse waxaan ka hormarinayaa dhegeystayaal kooban oo aan doonaya warka kahor inaan fursadda u siiyo si iyaguna ay nala wadaagaan halka ay ku sugan yihiin iyo weliba diyaargarowga ugu dambeeyey weliba jawiga doorashada laga dareemay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan wabicitaanada tooska ay dhegeystayaashu naga soo wici karaan si ay qayb uga soo noqdaan daqiiqadaha kooban ee barnaamijka uga harsan iyaguna halka ay ku sugan yihiin amaba dhegeystada jawiga guud yahay aad nala wadaagaysa goobta ku sugan tahay marka la eego arrimaha doorashooyinkii weliba diyaar garowgii ugu dambeeyey bal saaxiibada ugu hore ee wicitaanada igu jira star f m hallow wacalaykum salaam waraxma subax lamida saaxiib waa ka xumaayay qadkaa ka go-ay waan ka gudbiyaa star f m hallow wacalaykum asalaam waraxma waa kaa qaaday walaal soo dhowow magacaga
waa cabdiraxmaan oo gaarsiijo haya cabdiraxmaan oo kusoo dhaweynayaa raadi ahaan iska gaabi fadlan
raadi waa iska gaabin kar haya gaarisa inoogu waran bal halkaad kaga sugan tahay waa sidee diyaarigarowga iyo weliba jawiga arrimaha doorashooyinka
walan horta gaarasaha meeshaan kaga suganyahay waa jawiga degeyni karta haye
galbeedkaan kaga sugani karta haya haya
jawiga wuu degan yahay oo hadda wax hadda qalqal uma jira ma karta laakiin cabsi cabsi way jirtaa haye
doorashada kadib waa ka hor maaha doorasho kadib wax adi dadka iska caafana laakiin cabsi saa usigen waa garta
hadda laakiin jawiga hadda wax walbuu kala socdaan oo iska degan jawiga doorashadan waa loo diyaar garoobay
cadalshadaada lagu dargarayo kolley dadkii intii aan go-aan rasmi qaadanin maalmihii horena hadda way qaateen midab waa garta
marka hadaad magaalada dhex martaa waa garanaysaa inay doorasho jirto midab marka jawiga hadda siyaasadana hadda way ololaha way way jirto marka waxaa rajeynayaa doorasha khayrka jirto aad baa mahadsan saaxiib dhegeystaasi wanaagsan yahay gaarsiinaga soo xiriiray xigaha star f m hallow waa kusoo dhabeynaya walaal wacalaykum salaam waraxma waa kusoo dhabeynaya cabdi balambala iyo diyaargarowga doorashada inooga waran
wallaahi si wanaagsan haye
si fiican waan isu diyaargaraynaa
cabdi wuu mahadsan yahay si wanaagsan ayaa loogu diyaar garoobay uu leeyahay xigaan siinayaa star f m hallow calaykum salaam waraxma waa kusoo dhaweynaya xaliima mandheera iyo arrimaha doorashooyinka iyo diyaar garowga halkaad kaga sugan tahay
wallaahi alxamdulilah alxamdulilah dhib ma jiro wixii safar aadahayna waay wada been waxay u dambeeyeen saaka ay socdaan nabad allah geeya nabad allah kusoo celiya aan leeyahay wallaahi hadda mago dhib ma jiro saan i ka fiican allaha noogu ridaan leeyahay dhib ma jiro ilaahayna kheyr unha laga rajeeyo ilaahay qabo qoof ma laha mala haddana waxaan leeyahay dadweynaha hadda jawigeedu waa degan yahay saan i ka fiican kii helana kheyr kii waayana kheyr unha rajeeyay kolley meeshaan ciyaartoyne waaye ciyaarta iimaanka allah nagu dhisanakii iimaan le dadweynaha nin walba xooggiisu xamaalanaa annaka nabadgelyo unbaa maciin noo nin guri walba biili kara malaha ilaahay waxaan ka baryaynaa madahadaynana ku isjeclaadi allaha ka dhigi shiibkaynana dadka isjeclaadi allaha nooga dhigaan kuleeyahay aad baa mahadsan tahay xaliimo mandera waan uga mahadcelinayaa qaabka wanaagsan qeybta oo soo noqotay iyadana allo star f m asalaamu calaykum muscab ismaaciil wacalaykum asalaam waraxma waa ilkaas saxaaba gaarisaa saaxib soo dhow ilkaase waan ku dhawahay saaxiib meeshaan joogo aniga gaar waxaan ka joogaa gaarsi galbeedkaan ka joogaa waa garta alxamdulilah meeshaan ku suganahay jawiga waa degan yahay doorashada si wacan baa laba diyaar garoobay laakiin aniga hal baan la yaabana weliba maskaxda ka wareeganaysa dadkii wadanka la horta waa laga baxay gaariso waa laga baxay waa laga guura halkee la aad so waan wadirnayo wasiiliyaashii dadkii dad county qaray aadeen dad waxay aadeen countigii wasiiliyaashii aadeen hadhowna waxay leeyihiin ninkaan soo dooraxo noo noqonay nin meel kale joogaa dooratay adi ninka halkan joogi yaa dooran raba aniga tan aniga ninkaas waanay wallahi saa dhibaato dhibaato aad u weyn waaye waayo dadkii ninka dooranaysa waa ninka magaada magaalada gurigaada dega- gurigaada joogto meesha joogto gurigaada waaye gurigaada hadda ka baxda guri dad leeda usoo riday hadhow yaa wax weydan waa saas waa rafaasana dhibkaasaan haystaa gaarisa waa laga guuray shalay u dambeysay xaafada galbeedkan ka jooga waxaa laga rabaa afar gaari oo bas ah waa garta oo dad waxay ujeedaan maxaa la jira wa- qaarkood wajeera loo jeedaa qaar waxaa loo jeedaa xuduudka loo jeedaa gaarta wax maxaa la jira no ana- allah noo maqan anaga inta joogno maanta ma intii soo soo dooranayna ma ogi umada kale meesha xaguma walaa umaleen ilkacsow nairobi xitaa waa sidaas dabcan eh, wadooyinka hadda waa maran yihiin Wa- wa- wa- gaarisa oo ka daran hadda fiiri gaarisa jaamkii faraha badnaa samxadda waa yaraata ha
aad iyo aad oo yaraata hadda waxaa waaye laamigaa soo dhex saran kartaa iska leers iska leersada maalmahan dee ha hal maalin baa noo hartay bacdi nabadda nabadda nabadda lagu dadaalana nabadda lagu dadaala nabadda nabadda lana lana nugula leh aad ba mahadsan saaxiib waan salaamay saaxib mahadsanid ilkacsa gaarisa waan uga mahad celinayaa dhegeystaha ugu dambaan siiya warka ka hor star f m hello
asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
mascabo waa salaad gurdoon koontiga turkaana aad baan kusoo dhaweynayaa salaadu
sidoo kale walaalkay waan islaama haya haya barnaamij guda gal dooniya ugu mahad celinaa runtii oo aan xoog badan naga siisay arrimaha doorashada aad baa mahadsan tahay kenyaanka iyo soomaalida ay luuqadeeda ku hadashana waxaan jeclaan lahaa in si dhow loola shaqeeyo xilligan doorashada waayo waa isha keliya oo runtii qof walba eh, isagoo meeshii jooga sanduuqa ka dul jooga ka dhigaysa marka madax iyo shacabba in lala shaqeeyo wariyaasha istaa meelaha kala duwan ee xogta kasoo gudbinaya ayaan jeclaan lahaa aadna loo taageero haddaan Thank you.
ka gudbo walaal dhinacan doorashada aad baa loogu diyaar garoobay xamaasadooda waa iska yar tahay meeshaan eh, koontiyada eh, ugu ballaaran dalka kamid yahay ha sida aan maqashiishanahay koontiga turkaana eh, bad ahaan marka la yidhaha laakiin wallahi ma dareemaysid waxa saasoo tahay waa nagu dhowdahay eh, maaragtay meelaha laga codayn afarta koona waa naga xigtaa sax marka een, diyaar garow aad baaxad weynaa ka muuqda marka ilaahay maaragtay maanta iyo shalaba waa la soomanaa muslimiinta inta badan ilaahay eh, mid nabadgelya ka dambeyda madax qayd qabta kusoo baxdana allah ka dhigo
Sax.
Een, eh, een, sida uu dhegeyste ka dhawaajiyey oo ninka joogay meesha ila mombasa doorashadu waa hal maalin laakiin keeyaannimada iyo derisnimada iyo ma harayso ma fahan sax marka dadku inay ku baraarugsanaadaan eh, laba arrimood adoo qalbiga ku haya inaad codaysid Eh, doorasho kama aada qayb gelin haddaad labadaas arrimood qalbiga ku hayn waa in aad guulaysato iyo in lagaa guulaysto ninka aad wadaaho hadduu guul darayso macnaheedu maahan guusha ugu weynu waa deganaanshaha doorashada ka dambe Eh, waxaan doonaya iminka in dhankaasi iyo ismaamulka eh, waa aan rahday dhankaasi iyo xeryaha qaxootiga dhadhaab aanu aadno waryahayga maxamed baaruud xuseen ayaan doonayaa in aan qadka si toosa usoo geliyo eh, si uu qeyb uga soo noqdo ama nala wadaago warbixinadii ugu dambeeyey iyo sidoo kale eh, jawiga iyo weliba diyaar garowga ayuu nala wadaagi doonaa dhegeystayaal waadse dhegeystayaal eh, bal aan marka hore soo dhaweeyo eh, wariye maxamed baaruud xuseen oo is- markaasi deegaanka dhadhaab ku sugan si uu noola wadaago diyaar garowgii ugu dambeeyey ee halkaasi iyo arrimaha doorashooyinka Eh, baaruud bal inoo waran
masacoo waa mahadsantaha adiga dhegeystayaasha idaacadda sta f m jawi aad buu degan yahay Eh, si wanaagsan baa lagu waabarisay guud ahaan deegaanka dhadhaab tuulooyinka iyo degmada dhadhaab aan ku suganahay Eh, dhanka nabadgelyada iyo isku socodka guud ahaan diyaar garowgana aad buu wanaagsan yahay Eh, dadkuna waxaad moodaa magaalada afar iyo labaatanka saaca ugu dambeysay inay aad u buux dhaaftay oo dadkii codeynayay ee magaalooyinka waaweyn iyo meelaha kala duwan ka imaaday aad u joogeen oo baabuurtii iyo dadka cusub aad magaalada ugu badan sidoo kale saaka waxaa lagu mashquulsan yahay daadgureynta dadkii tuulooyinka eh, ka codayn lahaa oo gaar ahaan meelaha fogfog dadka kala duwanna aad bay runtii ugu diyaargaroobeen guud ahaan doorashada oo addoaleed mal rajinay maalinta beriya inay qabsoonto diyaargarowga ugu dambeeya jira guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalka qaybtooda dhadhaaba iyaga laftooda xafiiskooda aan booqday waxaa iga muuqda diyaargarow balaaran oo iyaga laftooda waxay sheegeen dhammaan qalabkii loogu talagalay inuu soo gaaray daadgurayntan ay saacadaha soo maaragtay xilliyada soo socda ay bilaaban doonto iyo qalabkii meelihii la geeyo maaragtay shaqaalihii tababarkoodii baa shalay iyo maalmihii ka horreeba aad loogu mashquulsanaa gaar ahaan korjoogayaashii iyo dadka agentiga u ahaa ama wakiilada u ahaa dadka tartamaya marka diyaargarow balaaran baa socda dhanka amniga aad buu wanaagsan yahay laamaha ammaanka qaybaha kala duwan ciidaha ciidamada qaybahooda kala duwan baa heegan sare la geliyey aad buuna jawi u degan yahay marka si lamida qaybaha kale wadanka ayaa mascado ayuu jira diyaargarow balaaran oo dadku aad moodaa waxaa soo dhammaaday ololihii waxaana lagu guda jiraa sidoo kaleeto siyaasiyiintu samaynayaan guurguurashadii ugu dambeysay oo habeenadii la arkay xilliya dambe inay dadka si gaargaara oola kulmayaan waa dadka codbixiyaasha iyaga laftooda kala shuqaansanayo marka jawaab buu degan yahay sidaas bayna xaaladdu tahay baruud halkaa ku sugan tahay dabcan waa dhadhaab waxaan ogsoonnahay in dad qaxooti ah ee kaambamkooda ku hareersan yahay magaalada dhadhaab ama deegaankaasi maxaa markaa uu uga duwan yahay deegaankaasi deegaanada kale ee gaarisa ama gobolka waqooyi bari
waa sidaa sheegtay mascuudow muscabow maxaa lehayay dadkan qaxootiga waxay uga duwan yihiin dadka dariska la-a aan dhehe dadka deegaanka waa dad waayo aragnimo badan ka haysta dhanka wada noolaanshaha iyo isdhexgalka bulshada dadka qaxootiga laftooda baaq bay dirhayaan aad bay ugu dhegtaagayaan doorashadan oy leeyihiin si nabad ah ku dhacdo doorashada si nabad u codeeya annaga maaragtay dowlad la-aan iyo waxyaabo isqaqabsi ka dhashay halkana keenay oo soddon iyo dhowr sano idinla joogna nabad nabad iyo maaragtay baaqiyo nasteexayn ay dirhayaan dhanka kaleeto qaxootiga laftooda dad badan oo waxa ku dhex nool oo la degan deegaan ah goobaha laga ololaynhaya ee siyaasiyiintu ay dhex siqahayaan bay ka mid yihiin xeryaha iyaga laftooda kama marno dadka qaxootiga in ay quudareynayaan arrimaha siyaasadda iyo doorashada oo maslaxadooda ay marba ay fiirinayaan oo leeyihiin dowladda haddii dowladda leto isbedelo iyo waxyaabo cusub ay rajeynayaan oo leeyihiin ka quudareynayaan marka waxaad moodaa dhankaasi marka la fiiriyo in tirada dadka halkan ku dhaqan ay aada uga tira badan yihiin sabcountiyaasha kale marka laga soo tago sabcountiga gaarisa oo magaalada town gaarisa town waa meesha ugu dadka badan halkan ku dhaqan yihiin deegaanka dhadhaab mascaba waxaa ka codeynhaya oo dawaan gashan in ka badan soddon iyo sideed kun oo codbixiyaala waxaana laga codeyn doonaa hadduu eebe idma laba oo maaragtay booling stationada ibc ugu talagashay boqol iyo laba goobood markii loo fiiriyo laba kun iyo toddobiyo tobankii tirada goobaha laga codeynaya boqolkiiba soddon bay kor u kacday waa ay ka badan tahay marka la fiiriyo goobaha goobaha hadda laga codeynaya marka ilaa iyo shan ilaa iyo lix war bay ka kooban tahay dhadhaab oo ay ku tartamhayaan siyaasiyiin kala duwan iyadoona meesha ugu yar woorarka deegaanada hoose ay ku tartamhayaan labo maaragtay mudane halka inta badanna qaarkoodna ay saddex iyo ka badan ku tartamhayaan marka waa jawigii marka la fiiriyo qaybaha kala duwan dhadhaab waxaa lii kara waa meelaha ugu adag ee siyaasadda ay ka jirto marka la fiiriyo xifaaltanka ragga ishaya gaar ahaan kursigan dhadhaab oo kale haddaan fiirino waxaa u taagan ilaa iyo saddex nin waxaase ugu cadcada laba nin oo runtii labadaba siyaasadda aan ku cusbayn waa cabdikheer cabdullaahi dhuubow oo ah siyaasi tartamay labada kun iyo toddobiyo tobankii numberka labaadna galay iyo mudane faarax macalin dawaara oo ah siyaasi isagana laba jeer oo hore deegaankan xil kasoo qabtay ahaana guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalka marka aad ba runtii marka la fiiriyo sadaashu aada looma kala fogo marka la fiiriyo oloolaha ay sameeyeen labadii bilood ugu dambeysana oloola guri gurika guri ah oo ilaa hadda socda ayaa jira laakiin dadku waxay ka siman yihin waa in doorashadu si nabadgelya jawi degana ku dhacdo siyaasiyiinta dadka kala duwanna waxaa loogu baaqahaya iyo codbixiyaashaba in ay nabad ku codeeyaan nabadda lagu dadaalo laamaha ammaanka ayaa sidoo kale fuujignaan ku jira waxaana looga digay cid kaste oo ama codeynaysa ama loo codeynaya in ay ku dhaqanto wax amniga iyo wada noolashaha bulshada lidi ku ah ama khalkhalgelin kara marka foojignaanta laamaha ammaankan aad bay u jirtaa dhanka xuduudaha haddaan fiiriyo goobaha xuduudaha xiga foojignaan baa jirta waxaan ognahay isbuuc ka hor jidka u dhexeeya libooyo iyo kulan xilli ku safrahayeen qaar ka mid a siyaasiyiinta tartamahaya in waxyaabaha dhulka la geliyo lagu Qaraxyada.
arkay inkastoo Miinada.
qaraxa inkast inkastoo inkastoo ay laamaha maanka arrintaasi ka howlgaleen oo aan cidna waxba ku noqonin oo ay- ay fashiliyeen haddana goobaha xuduudka ciidamo dheeraad baa la geeyey aad bayna dadku mararka qaar walwal ee dhanka nabadgelyada u muujineen haddana dowladdu waxay ballan qaaday inaysan jiri doonin wax cabsiya marka la fiiriyo diyaargarowga qaybaha kala duwan ee ciidamada kuwa xuduudka ilaaliya kuwa mi- sida military u tababaran booliska caadiga sirdoonka guud ahaan laamaha maanka waxay sheegeen inay feejinaan ku jiraan amni uu uu yahay mid laisku halayn karo waa tahay aad baa umahadsan tahay eh, maxamed baaruud waan kaaga mahadcelinaynaa waktigaada iyo faahfaahintaasi adaa mudan
waryahayga dhadhaab ayuu ahaa maxamed baaruud xuseen aad buu mahadsan yahay dabcan diyaargarowgii ugu dambeeyey dhankaasi iyo deegaanka dhadhaab iyo xeryaha qaxootiga ayuu inala wadaagaya aad baan uga mahadcelinayaa dabcan eh, wariyaasheeda dhammaantood iyaguna waan uga mahadcelinayaa kuwa gobolada kala duwan ee dalka ku sugan bal waxaan doonayaa eh, gabagabadii aan ku sisiqinaa dhegeystayaal koowan inaan dib ugu laabto saaxiibada aan fursadda u siiyo barnaamijka aanu kusoo gabagabeeyo si iyaguna ay noola wadaagaan eh, jawiga guud ee halka ku sugan yihiin sidoo kale diyaargarowgii ugu dambeeyey arrimaha doorashada eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan wicitaanada tooska ee dhegeystayaasha mar kale soo beegsan karaan Eh, waxaana doonayaa labo iyo saddex intaan ka gaaro dabcan maadaama waqtigu nahayo ayaan doonaya inaan fursadda u siiyo star f m hallow
Hello.
oo kusoo dhaweynaya walaal soo dhow magacaaga noo sheeg iyo halkaad inaga soo wayso Salaamu calaykum.
calaykum salaam waraxma Waa siyaaqa dowlad dheera banaani.
haye siyaad waa kusoo dhaweynaya lagdheeraa banaanay halkaad u sugan tahay waa sida jawiga iyo diyaargarowga doorashada
walaalow jawiga aad iska sacay dadka inkasta uu buux dhaafiyo oo maaragtay jidadka saddexda jidba lagu soo geli hay Mm,
magaalada saaka magaalay noqotay divishinki muxuu noqday district waa garta
gaari maasaa u socdaayo dad ama istabamari hayay maqaadihii waa la isgaarsiin lahay shihii waa la isgaarsiin lahay dadka fii mabaloshiba cerkoo mara loo dilihii way way kaloon dhaafeen alxamdulilah rabbilcaalamiin wax dhib oo jirana ma jiro doorashada oo beriba ilaahay nabad lagu gaarsiin waa nin walba uu waxay dan hayaa waa garta
wixii natiijo ka soo baxana waa sugaynaa nin walbana wixii ka soo baxa inuu ku qanacmaan annaga aan u baahan waa garta
alxamdulilah rabbilcaalamiin walaal waa iska saaran anaa nabad baan qabna waan ku salaamay in badan thank you aad baa mahadsan tahay siyaad lagdheeraa dhegeystaha ugu dambe star f m hallow
Hello.
raadi asagaabi fadlan soo dhow
waa anoo jooga xaafadda ee, magaalada ifo ifnuura ee, ah waa dhuw cali magacaaga inoo sheeg dhuw cali dhuw cali haye dhow waa kusoo dhaweynayaa bal halkaasi inooga waran xeryaha ifo walow aad qaxooti tihiin oo aan filayn inta badan in la codeynayo
wallahi codeynta markaas aan u fiiri wax ugu coodba malaho een, sidaan dareemaya ifo kole qaxootiyaashka xaydheer iyo ifo mashi ay xaydheer iyo dhagaxle ma sheegi kare laakiin sidaan dareemaya ifo waa aad baa loo kacsan yahay oo xamaasad aad bay u kacsan tahay qaxooti aflaa kanana mooye laakiin qalbiga waxaa kalena kayaan maasha allah dadku waa maanta waa aad baa loo daarguleynaya gaariyaasha way socdaan hataa maarkiisa gaxaya dheer iyo dadaab dadka caadiska aa jira maarkiisa gaariyaasha dhan waa lakala qaadsaday dad qaarkood waxaan arkaya oo leeyihin maxaa maanta maxaa maxaa xagee aadnaa oo waxaa dheer dalaan ka qabsan lahayn gaari waxaan keeni lahaa camal ay leeyihin waa garta gaariyaasha waa lakala qaadsaday xamaasadan aad bay ukacsan tahay oo de macnaha waxaan leenahay de een, de de kii noo qaado waa oo doorasho hela waxaan leenahay guul habil habil ma dhihi karna anakede aad baa mahadsan tula ah sidoo kale dhammaan waa salaamaad
aad u mahadsan yahay dhegeystahaasi ee, dhankaasi iyo xeryaha qaxootiga ifo ayaan igala soo xiriiraya dhegeysta ugu dambe fursaddan u siiya barnaamijka yuha halkaasi aan doonayaa in barnaamijka aan kusoo gabagabay dhegeystayaal barnaamijka hogaanka oo maanta aanu ku eegeynay ee, diyaargarowga arrimaha doorashooyinka waxaa xusud mudan in dhegeystayaasha aan la wadaagnay wararkii ugu dambeeyey arrimaha door- arrimaha diyaargarowga heer qaran iyo heer gobolba innagoo sidoo kale ee dhegeystayaasha u xaqiijinayno laga bilaabo maalinta berita tabinta toosta ayaa inoo bilaaban doonta ee, s- guud ahaan gobolka waqooyi beri deegaan walba ay weli ayaan ugu sugan oo warbixinada iyo weliba wararkii ugu dambeeyey halkaasi ka heli doontaan iyo halka uu wax maraya dhegeystayaal sida la mid ah barnaamijka hogaanka ee brito arrimaha doorashooyinka ayaanu ku eegi doonaa hadduu eeba yiraahdo barnaamijka waxaa idin soo saaray idinla socodsiinaya sidoo kale idiin farsameyn anigu waa musa ismaaciil kulanka xiga ee berito ayaan dib u kulmi doona